wa bisukuuni sukuun ijzimku jazmi mudaarican mudaaric mudaarica oo shalima ka badbaaday min kownihi ahaantiisa khutima mid lagu gebagebeeyey uu yahay bixarfi cillatin xarfu cille ereyga kownihi waa masderkaane ma og tahay masderku ismi iyo khabarun buu qaadanayaa ismigiisii waa hada hadaasa imika fii maxalli rafcin ismu kown ah khabarkiisiina waa jumla ficliya oo khabarku sidii dee shanta qaybood ugu ahabaad garanaysaa khutimo weeyaan bixarfi cillatinna waa khutimada ayuu ku tacalluqayaa wa bisukuuni sukuun ijzimku jazmi mudaarican mudaaric mudaarica oo salima ka badbaaday min kownihi ahaantiisa khutimo ku lagu khatimay uu noqdo bixarfi cillatin xarfu cille mudaaricu hadduu ka badbaado xarfu cille waa inuu maxay noqdo saxiixulaakhir soo maahayn saxiixulaakhir marka la jazminayo maxaynu haddaba ku jazminaynaa sukuun bixarfi cillatin hadduu ka badbaadoba waa bas xarfu cillahaasaan la garanaynin malaha imaa biwaawin wow in lagu khatimo xarfu cillaha markuu ereygu xarfu cillo wato wow baa lagu khatimaa tusaalihiisuna waa maxay waa yakzu aw biyaa-in ya in lagu khatimo waa ka xarfu cillaha sitaa tusaalihiisuna waa maxay yahdii aw alifin alif in lagu khatimo tusaalihiisuna waa maxay yakshaa wa jazmu muctallin ka buka jazmihiisu bihaa xarfu cillaha ku bukaa an tanxadifa inay xadfoonaato weeyaan ka haddaba muctalka ana marka la jazminayo calaamatu jazmuhu waa maxay waa an tanxadifa iyadaa un in la xadfo xadfu xarfulcillo weeyaan an tanxadifadaasi xadfu xarfulcilla ayay udhigantaa xarfulcillaha meesha ku jiruun in la xadfo taasuu noqonaya wa jazmu muctallin ka buka jazmihiisu bihaa xarfu cillaha ku bukaa an tanxadifa inay xadfoonaato weeyaan halkaas sheekha waxaynu kaga baxnay jazmihiina halkaasaynu ku dhammaynay haddaba imika halkan wuxuu ka bilaabayaa wanasbu dii waawin wayaa-in yadharuu wamaa siwaahu fi halaai qadaruu fanaxu yakzu yahtadii yakshaa khutim bicilatin wagayruhu minhaa salim kolkuyna leeyahay eeg wuxuu doonayaa muctalulaakhirka afcaasha ayuu inuu warbixin yar inaga siiyo doonaya muctalulaakhirka muctalulaakhirku waxaa dhici karta inuu yahay marfuuc uu baaburafco tago waxaa kaloo dhici kara muctalulaakhirku inuu noqdo mansuub oo baabunasbo uu tago waxaa kaloo dhici kara muctalulaakhirku inuu tago baabuljazmo soo saa maaha waynu soo dhigannay e si guud buu inoo xusuusinaya haddana muctalulaakhirka calaamatu rafcihiisa ka warran waan arki doonaa calaamatu nasbihiisa ka warran bal waynu isla eegeynaa wuxuu yidhi wa nasbu diiwaawin wowga ka u saaxiibkaa nasbihiisa wa yaa-in ya-da ka u saaxiibkaa nasbihiisu yadharu waa daahiraya eeg wuxuu ku yidhi hadduu ficilku muctalulaakhiri bilwaaw yahay ama muctalun bilyaa uu yahay marka la nasbinayo labadaba fadxadu way ka daahiraysaa oo yakzuu maxaad odhanaysaa kolkaad nasbinaysid lan yakzu waa fadxadii baa ka daahiraysaa yahdiina maxaad odhanaysaa laan yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan haddaba eeg baabu nasbo bal soo qaad saddexda muctalulaakhirkaa adigoo wata saddexdii muctalulaakhirka ahaaban baabu nasbo keenay kolka ka alifka ku buka waa tardaaye way ku qadaran tahay oo walan tardaa waa ka ilahay yidhi lantii oo nasbinaysa ayay tardaadii waxba fadxadii ka muuqan kari weyday eeg baabu nasbo kolka saddexdooda la keeno waawigii iyo yaa-igun bay ka daahiraysaa maxaa soo hadhay alifigiina way ku qadaran tahay sirta halkan ku jirtana sarfiilaa garanaya waayo yadcuu asalkeega maxaynu odhan jirnay yadcuwuu sow ma ahayn qaacidadii maxay sarfiga ahayd ahayd ee halkan xarakada u diiday idaa tadarafa xarfulcilla he e falaa ya'kudu alxarakata ila alfatx soo fadxada maadan ogolaanin kol haddaad ogolaatay u ogolow dee fadxadii yadcuu iyo yahdii labadaaba fadxadii waynu u ogolaanay sidaa darteed labadaasi fadxadu way ka daahiraysaa alifigana ka daahiri mayso fadxadu wa nasbu dii waawin wowga kaw saaxiibkaa nasbihiisa iyo wayaa-in ya-da kaw saaxiibkaa nasbihiisu yadharu waa daahiraya wamaa siwaahu waxa ka soo hadhay buu ku leeyahay kaa nasbaha waxa ka soo hadhay eeg wamaa siwaahu waxa nasbaha ka soo hadhay ha-da siwaahu ku jirtaa nasbahay u noqonaysaa wamaa siwaahu wamaa siwa nasbi nasbaha maxaa ka soo hadhay ya may eeg alifku wuxuu ka soo hadhay wow iyaya iminka maxaa wow iyaya ka soo hadhay kuma odhanin maxaa baabu nasbe ka soo hadhay icraabkii eeg ya war alifku wow iyaya buu ka soo hadhay waxaa ka soo hadhay rafco ko iyo iyo jazmu labadaasa ka soo hadhay soo maaha haddaba jazmihii isna imikaynu soo sheegnay oo wajazmu muctalin bihaa an tanxadifa baynu soo nidhi wamaa siwaahudu kolkaa maxay noqonaysaa rafco keliyay noqonaysaa wa wamaa siwaahudaasi waa rafco keliya wamaa siwaahu wamaa siwa nasbi nasbaha waxa ka soo hadhay jazmahana imikaynu soo sheegne fi alaain saddexdaaba qadaru way ku qadareen culimadii saddexdanba baaburafa damada waa lagu qadaraa oo yadcuu waa damatun muqadaratun calaa aakhirihi yatii waa damatun muqadaratun calaa aakhiriha yakshaa waa damatun muqadaratun calaa aakhiriha saddexdaba waa lagu qadaray waad fahamteen saw maaha wamaa siwaahu wamaa siwa nasbi weeyaan kolkaa jazmaha imika baynu soo sheegno uu kaa baxsan yahay rafco keliya ayaa kolkaa halkan laga hadlaya wamaa siwaahu nasbaha waxaa ka soo hadhay fii alaain saddexdaaba qadaru way ku qadareen culimadu hadda qaacidu ina siinayaa imika fa naxwu yakzuu yakzuu oo kale yahtadii oo kale yakshaa oo kale khutima waxaa lagu khatimay bicillatin cillo wuxuu yidhi ereyga yakzuua ama yahtadiia ama yakshaa cilaa lagu khatimay xarfu cilaa lagu khatimay sawrintii maaha yadcuu yakzuu maxaa lagu khatimay waawi yahtadiina ya yakshaana alif fa naxwu yakzuu yakzuu oo kale wayahtadii oo kale yakshaa oo kale khutima waxaa lagu gebagabeeyey bicillatin cila lagu gebagabeeyey waayruhu kan hayrkii kawowga iyo ya-da iyo alifka midna uuna ugu dambayn weeyaane ma ogtahay waayruhu kan hayrkiina salima wuxuu ka nabadgalay minhaa ciladii ciladii wuu ka nabadgalay wax kaste oo oo saxiixulaakhir baa la odhanaya ficilka markuu waa ugu dambayn waayo eyi ay ugu dambayn weydo ee alifi ay ugu dambayn weydo maxaa la odhanaya saxiixulaakhir baa la odhanaya waayruhu minhaa salim halkaa waxaynu kaga baxday muctalkii afcaasha soo maaha wuxuu jeclaystay inuu muctalka asmaada haddana meesha radiif inooga dhigo muctalka asmaada asmaada qaybta muctalkaa inuu halkan inoogu sharxo wa cilatu lasmaai yaaun wa alif fa naxwu qaadin walfataa bihaa curif eg ismiga muctalka iyo ficilka muctalkii waxay ku kala bedelan yihiin xarfu cillaha oo ficilka xarfu cillihiisu waa saddex saddex buu ku bukoodaa ficilku wow waa ku bukoodaa oo waa yakzuu yana wuu ku bilo wuu ku bukoodaa oo waa yahtadii alifna wuu ku bukoodaa oo waa yakshaa ama ismiga markaynu soo qaadano ismiga alif iyo ya-un buu ku bukoodaa oo wow kuma bukoodo qaacidaa tidhaahda laa yuujad fi kalaami alcarab ismun mucrabun aakhiruhu waawun laazimatun wa qablahaa dama ila samandu waqamandu fi lcajamiyaat wa amaa yadcuu fa fi lxikaayaat qaacidadaa maynu soo dhiganay waynu soo dhiganay ha waynu soo dhiganay qaacidada qaacidadaa laftarkeega ayaynu halkan haddaba dhaqan gelinaynaa ma jiro baa la yidhi luqada carbeed ismigu ku bukaaba wa cilatu lasmaai asmaada ciladeedu yaaun ya iyo wa alifun alif weeyaan labadaa unba weeye waaguma jiro fa naxwu qaadin qaadi oo kale iyo walfataa oo kale bihaa ciladiibaa curifa lagu aqoonsaday qaadin iminka muxuu ku bukaa ya buu ku bukaa alfataana muxuu ku bukaa alif buu ku bukaa qaacidaynu labadana iska siinayo ka hore horta manquus baa la yidhaah ka dambena maqsuur baa la yidhaah qaacidadaynu iska siinay wuxuu ahaa qaadin waa maxay baynu nidhi arqaadin yaa sheegaya qaacidadiisii miyaynaan isku ogeyn ficilka naaqiska ah marka ismi faacil loo samaynayo weeyaan qaadintani waa ficil naaqis ah ismigiisa faacil iminka dacaa ismigeega faacil maxaad odhan daacin dee waa qaadin oo kalun ataa maxaad odhan ismigeega faacil aatin hazaa maxaad odhan ismigeega faacil haazin talaa maxaad odhan ismigeega faacil taalin kolkaa eeg manquusku waa nooca ama ereyga alfataa isna qaaciduu leeyaho maynaan gaadhin isaga qaacidadiisa waa ismi mafcuul eeg ficil naaqis ah markii ismi mafcuul laga samaynayo ee ficilkaa naaqiskiina uu hulaai ka badan yahay weeyaan qaacidadiisa isagu intaa noqon doonta fa naxwu qaadin qaadi oo kale iyo walfataa oo kale bihaa ciladii baa curifa lagu aqoonsaday haddaba baljoogay qaadin ya buu ku bukaa oo qaadii buu ahaa alfataana alif buu ku bukaa iminka qaadin ya ma watee haddii alla geliyo ya-diisu muuqanaysaa bal qaadinkaa ya geli alqaadii baad ugu dhawaaqi markaas ya-du soo baxaysaa haddaba qaadin ya buu ku bukaa alfataana alif buu ku bukaa marka la rafcinayo maxaa lagu rafciyaa marka la nasbinayo maxaa lagu nasbiya marka la khafdinayo maxaa lagu khafdiya wuxuu idhi icraabu kullin mid kasta icraabkiisu oo minhumaa labadaa ka mida muqadarun waa la qadaraa fiihaa dhexdoodaa lagu qadaraa fiidaa waa bimacnaa calaa weeyaan fiihaada maxaa looga jeedaa bimacnaa calayha icraabu kullin mid kasta icraabkiisa oo minhumaa labadan ka mida muqadarun alayhi calayha waa lagu dul qadaraya calayha hadi waxay unoqonaysa maad garanaysaa xarfu cillaha xarfu cillaha dhexdiisaa lagu qadaraa oo qaadin ya-daad ku dul qadaraysaa alfataana alifka ayaad ku dul qadaraysaa ama rafca ha ahaado khafdo ha ahaado nasba ha ahaado saw sidaa ma noqonin hadduu ismigu alif wato uu alfataa yahay waxba laga soo reebi maayo oo alfataa marka la rafcinayo damadu waa muqadaratun cala alif fatxaduna waa muqadaratun cala alif kasruhuna waa muqadaratun cala alif waxamaynu ka soo reebnayba isaga laakiin qaadin markuu yuhu ya wato eeg damadii waa muqadaratun cala alya kasradiina waa muqadaratun cala alya amaa fatxada qaacidadii sarfigu sheegayey ayaa meesha u taalla ee maxay odhanaysay idaa tadarafa xarfulcilla falaa ya'khud alxarakata ila alfatxa oo fatxada waa loo ogol yahay qaadin haddaba lix xaaladood bay leeyihiinoo iminka alfatxa saddexdii icraab baad marinaysaa rafcihii nasbihii khafdihii qaadina saddexdii icraab baad marinaysaa lixdaa shan jeerna waa lagu qadarayaa hal jeerna way ka daahiraysaa halka jeeray ka daahiraysaa waa maxay waa qaadin oo baabunisbe jooga wuxuu ina yidhi icraabu kullin mid kasta icraabkiisa oo minhumaa labadan ka mida muqadarun icraabka waxaa lagu qadaraya calayha xarfu cillaha dushiisa walaakin nasbu qaadin qaadin nasbihiisu yadharu hadda waa daahiraya qaadinun baa la nasbinayaa buu ku yidhi saw alfataa saddex icraab ma leh saddexda icraabba waa muqadar qaadina saw saddex icraab ma leh nasbihii unbaa daahiri labada kalea muqadara lixdii kolkaa shanna waa muqadar halna waa daahir waqadaruu alaaata alaqsaami fi lmiimi qabla alyaai min ghulaami wuxuu doonayaa halkana sheekhu inuu inoo tilmaamo maadaamu inoo sheegay ismi ay xarakadu ku qadaran tahay oo ahaa ismigaa dee xarfu cilluhu uu ugu dambeeyo inuu inoo sheego asnaada meelaha kale xarakada lagu qadaro kolkaa wuxuu yidhi waqadaruu culimadii way qadareen alaaata alaqsaam saddexdii qaybood saddexda qaybood maad garanaysaa waa rafcaha iyo nasbaha iyo khafdaha saddexdiiba way qadareen filmiim bay ku qadareen laakiin miimka oo qablalyaa iya-da ka horeeya oo min ghulaami ka ahaaday markaad jaaa ghulaami tidhaahdo wadamadii halkay ku qadaran tahay dee filmiim qablalyaa ya-du waa mudaafun ilayhi moogta ya-ulmutakalim weeyaan kolkaa miimkaasay damadu ku qadaran tahay fadxadii halkay ku qadaran tahay haddaad tidhahdo ra'aytu ghulaami miimkay ku qadaran tahay kasradii halkay ku qadaran tahay haddaad marartu bighulaami tidhaahdo miimka laakiin culimadu in damaha la qadaro ama fadxada la qadaro way isku waafaqsan yihiin amaa kasradaa marka aynu leenahay kasraa la qadaraya jumhuurtaa qabta sheekeennuna jumhuurtiibuu raacay oo marartu bighulaami kasrihii baa qadaran miimka xarakadiisa ayar bay ku qadaran tahay bay qabaan miimka ayay ku qadaran tahay maxamed ibnu maaligna wuxuu yidhi so waxaa loo baahnaa kasro uun ma ahayn miimku muxuu xarakaysan yahay buu yidhi marka marartu bighulaami la yidhaah kasru waa taase ma ahayn dee kasraaba joogtee maxaa kasre loo qadarayaa ayuu maxamed ibnu maaligsi soo taagay qaaciduu qaatay odhanaysa tarku lmawjuud wa dalabu lmafquud laysat min baabi alxikma waxa mawjuudkaa haddii laga tago wax mafquudana la raadiyo baabkii xikmaddaba waa la garab maray buu yidhi kolkaa maxamed ibnu maalig dariiqaasuu isagu qaatay oo wuxuu yidhi waxaa la qadarayaa maaha alaaata alaqsaame waa rafco iyo nasbo uun ee kasro lama qadarayo kasradii waatan wayba joogtaa buu ku leeyahay culimada kale waxay kaga dacwoonayaan maxamed ibnu maalik kasradan iminka muuqataa waa tii markii hore baabu rafco muuqatay ama markii baabu nasbo muuqatay kolkaa kasre icraabku wata maahee waa kasre yaa-ulmutakalimku ay wadata bay leeyihiin saas iyaguna ku dacwoonayaan waqadaruu way qadareen culimadu alaaata alaqsaam saddexda qaybood filmiimi miimka ayay ku qadareen miimkoo qablalyaa-i ya-da hortii ahaaday miimkoo min ghulaamii ka ahaaday buu ku leeyahay iminka xarako la qadarayo sow inooma sheegin sheekhu xarako la qadarayuu sheegay sow ma ahayn icraabkana calaamooyinkiisu marna xarakay ahaan jireen marna xuruuf sow ma aha ar calaamaatulicraabku muxuu ahaan jiray marna xarako marna xuruuf xarako la qadarayuu inoo sheegay bal xaraf la qadarayana ha inoo sheego xaraf la qadarayo waynu u baahannahay isna inaynu aragno walwaawu wowga oo fiika muslimiya muslimiya iyo waxa lamidkaa dhexdiisa ku jira udmiradyada laftarkeega waa la idmaaray muslimiya wowga ku jira waa la idmaaray muslimiya miyaad garanaysaa jamac mudakaru saalim oo marfuuca eeg hadda jamac mudakaru saalim oo marfuuca maxaa lagu rafcinayay waaw sow maahayn yaa ulmutakalim marka loo idaafeeyo eeg muxuu noqonaya jaa muslimuuna lii sow maaha jaa muslimuuna lii laamka xadaf oo lilidaafa u xadaf muslimuun muslimuuna ya sow noqon maayo muslimuuna ya nuunkaa waa la xadfaya oo lilidaafa loo xadfaya nuunanta lilicraaba ow tanwiina mima tudiifu xdifka duurisiina nuunka iga jar nuunka markaynu jarno muslimuuya sow noqon mayso muslimuuya halkaa qaacidaysa soo taagtay yaa garanaya muslimuuya qaacidada ku dhacaysa yaa garanaya halkaa qoladaasaa sheegtay waa qaacidatu sayid weeyaan muslimuuya qaacidatu sayid maxay ahayd ida ijtamacat ilwaaw walyaa wa sabaqa axaduhuma bisakuun qulibat ilwaawu yaaan wa udqimat ilyaa fi lyaa muxuu noqday haddaba muslim muya sawma noqonin muslim muya kolkaa wowgii calaamatu rafcaha ahaa ayaa iminka la bedelay oo ya baa loo bedelay yadiina ya-da kale ku dhex idqaam uma udqimat ilyaa fi lya sawmaynaan odhan muslim muya uma ubdilat idamatu kasratan litaslama alya yadu si ay inoogu badbaado ya-du si ay inoogu badbaado damadii muslim muya ahayd kasre u bedel maxaynu odhanaynaa muslim miya haddaba jaaa muslimiya haddii icraab lagu yidhah ka warran jaaa muslimiya jaء waa فicil maadi waana mabniy calى اfatxi muslimiya faacilu marfuuc wacalaamaةu rafcihi alwaaw اlmunqalibaةu yaءan اlmudgama fi ya اlmutakalim wowga halkaa ku jirtee mudmarkeen iminka muuqanin wowgaa weeyaan calaamatu rafcihi nebigu wuu ku hadlay calayhi الsalaaةu wasalaam ereygan oo kale waraqata bnu nawfal markuu u tegey uu waraqa ku yidhi inanu markuu tolkaa ku saaraya miyaan kula joogo waa kii odhan jiray nebigu intuu yaabay awa mukhrijiyahum mukhrijiyadani waa muslimiyadan oo kale weeyaan waa wowgii jamaca mudakaru saalim oo ya loo bedelay oo labadii oodna laisku idqaamay weeyaan waxaynu maraynaa iminka walwaawu fiika muslimiya udmirad wuxuu inoo soo sheegay ismigii oo xaraf lagu qadarayo waxaynu u baahannahay xagga ficilkana inuu wax inaga tusaaleeyo oo ficil wax lagu qadarayo inuu inoo keeno wuxuu yidhi wanuunu fi latublawunna wanuunu nuunka oo fii latublawunna latublawunna dhexdeeda ahday qudirad waa la qadaray nuunkii latublawunna ku jiray inta la xadfay ayaa nuunkaa xadfan calaamatulicraabkii noqonaya baabu rafca markaynu maraynay isaga hubuutunuun maynaan odhan jirin kelmaddaa hubuutunuuna kolkaad maraysid waa inaad tidhahdid marmar baa la xadfa haddaba oo hubuudkii jamiic ma aha mar kasta nuunku haabit ma aha marmar baa la xadfaa nuunka oo halkan aayaddan qur'aankaa ka mid a iminka latublawunna waa afcaalu khamse nuunkan joogaa waa nuunu tawkiid mee nuunkii calaamatulicraabku nuunkii calaamatulicraabku waa maxduuf waxaad odhanaysaa latublawunna ficlun mudaaricun marfuucun litajarudihi can annaasibi waljazim aw lixuluulihi maxala lismi wacalaamatu rafcihi وعلامة رفعه نون المحذوفة لتوالي الأمثال لأن توالي الأمثال موجب للحذف كما أن توالي المثلين موجزه قاعدة هذا توالي الأمثال موجب للحذف وتوالي المثلين موجزه صد حرف وإسكو جنسي هذه كلمة كلمان إن مثل حذفها واجبة لبا حرف وإسكو إسكو جنسي هذه كلمة كلمان إن مثل حذفها واجائس أو قرآنك أيا فضلتم لي فض... فضلتم تفكهون فضلتم سو معي فضلت ضلتم تاسي ولبا حرف وإسكو جنسي يا كلمي كدبنا مثل الحذفين waajib maaha laakiin labada xaraf hadday kulmaan waa la isku idqaamaa marmarka barhkood marmarka barhkoodna mid baa la xadfaa laakiin saddex xaraf hadday kulmaan waajib weeye in mid la xadfaa halkan may haddaba saddexda xaraf ee kulmay latublawunna nuunkani muxuu ka kooban yahay wuu shidan yahay laba nuunood soo maahayn nuunkii dee calaamatu rafcuhuna mid buu ahaa saddex nuunood baa kulmay kolkaa waa waajib in mid la xadfaayo kii calaamatu rafcaha la xadfay wa nuunu nuunka oo fii latublawunna latublawunna dhexdeeda ahaaday qudirad waa la qadaray inta la xadfa lagu qadaraya haddaba waxaa laga yaabaa ardayow in su-aal lagu weydiiyo odhanaysa ficilka mudaaric wuxuu mucrab ahaan jiray markii labada nuunooduu ka badbaado nuunu tawkiid iyo nuunu linaaf iminkana nuunu tawkiid buuba wataaye seed u odhanaysaa seed u odhanaysaa waa marfuuca maanuun baa la qadaray nuunu tawkiidku shardi bay lahayd baad odhanaysaa shardigeeguna an takuuna mubaashara bay ahayd iminkana mubaasharnimadii baa la waayo ficilkan iyo nuunu tawkiidku iskuma xigaane faacilkiiyo wow ah u kala dhexeeya halkaa haynoogu jooga insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم فصل بسم الله الرحمن الرحيم فصل المعربات كلها قد تعرب في الحركات أو حروف تقرب فأول القسمين منها أربعون هي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع فنسبه بالفتح مطلقا يقع وخفض الاسم منه بالكسر التزيم والفعل منه بالسكون منجزم لكن كهندة للنسب انكسر وغير مصروف بفضحة يجر وكل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم والمعربات بالحروف أربعون وهي المثنى وذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال الخالي وخمسة الأسماء والأفعال أما المثنى فلرفعه الألف ونسبه وجره بالياء عرف وكالمثنى الجمع في نسب وجر والرفعه بالواو مر واستقر والخمسة الأسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وانصبا بالآلف والخمسة الأفعال رفعها عرف بنونها وفي سواه تنحذف وإن تريد تعريف الاسم النكرة فهو الذي يقبل المؤثرة وغيره معارف وتحصر في ستة فالأول اسم مضمر يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسموه ثانيا لمتصل مستتر أو بارز أو منفصل ثاني المعارف الشهير بالعلم كجعفر ومكة وكالحرم وأم عمرو وأبي سعيد والنحو كف ذلم والرشيد فما أتى منه بأم أو بأب فكنية وغيره اسم أو لقب فما بمدح أو بذم مشعر فلقب والاسم ما لا يشعر ثالثها إشارة كذا وذي رابعها موصول الاسم كالذي خامسها معرف بحرف ال كما تقول في محل المحل سادسها مكان من مضاف لواحد من هذه الأصناف كقولك ابن وابن زيد وابن ذي وابن الذي ضربته وابن البذي بسم الله الرحمن الرحيم فصل في المعربات المعربات كوى الإعرابا كلها كل جودبة قد تعرب وحل إعرابا بالحركات حركات أو أما حروف حروف حروف تو تقرب أدو حركاتك وحين يدي معرب كوى لما قيبادون قيبنا حركة الإعرابا قيبنا حروف بالا إعرابا كوبي طبنكي قيبت حركة وإمسا koob iyo tobankii qaybta xarakadu imisay noqonaysay waa toddoba qaybta xuruufkuna xuruuftuna waa afar wuxuu yidhi almucrabaatu mucrabaatku kulluhaa kulligood baqa tucrabu waxaa la icraabay bilxarakaati xarakaat aw xuruufina maa xuruuf taqrubu u dhow taqrubudaa wuxuu uga jeedaa xuruufta inta badan way kala dhalataa oo xarakaday ka dhalataa iminka alifku fadxuu ka dhashay wowguna damu ka dhashay ya-duna kasray ka dhalatay nuunkuna sideed iyo toban dhinac buu ka shabahaa fa awalu lqismayni labada qaybood kooga hore oo minhaa mucrabaadka ka midihi arbacun afar weeyaan ka xarakada la icraabaa waa imise buu yidhi waa afar buu yidhi inaguna imisaynu ka dhigi jirnay toddobaynu ka dhigaynay toddobadeennii baad qaadanaysaa wahiya iyadu allatii ta weeyaan maraad martay turfacu ti oo la rafcinayo bidamatin dama lagu rafcinayo waa intii damada lagu rafcin jiray damadu imise meelood bay degtay toddoba meelood bay soo degtay toddobadii un baa la yidhahdaa xarakaa laga icraabaa wa kullu maa shay kulligii oo qad irtafaca ku rafcoomay bidamatin dama ku rafcoomay wax kaste oo dama kuugu soo rafcoomay fa nasbuhu nasbihiintu bilfadxi fadxa lagu nasbiya yaqacu waa dhacaya mutlaqan duuduuba wuxuu ku yidhi wax kastaoo damo lagu rafciyey fadxa ku nasbi buu ku yidhi war halkaa maxaa baxay halkaa maxaa baxay jamc muanaf saalim oo fadxadu lix meeloodun bay degaysay dee kii toddobaada jamc muanaf saalim baa kaa baxay wuxuu yidhi wa kullu maa shay kulligii oo qad irtafaca rafcoomay bidamatin dama ku rafcoomay fa nasbuhu nasbintiisu bilfadxi fadxa lagu nasbiya yaqacu waa dhacayaa nasbuhu mutlaqan duuduuba adoon kala qaadinba jamc muanaf saalimun baa kaa baxaya wa khafdulismi ismigii khafdintiisa oo minhu wixii damada ku rafcoomayey ka mida ultuzima waxaa loo laasimay khafdaha bilkasrati kasraa loo laasimay wuxuu ku yidhi damadu qaybtay degaysay soo toddoba ma ahayn toddobaday damadu degaysay qaybtii ismiga ahayd khafdulismi idaafadaa maxay saaraysaa ismi wuu idaafeeyey khafdulismi maxay saaraysaa khafdulficil bay saaraysaa oo isagu ma jira dee kolkaa ismigu shan buu ahaa soo ma ahayn sow shan qaybood maahayn intay damadu degaysay shantiibuu doonayaa inuu inoo sheego wa khafdulismi ismiga khafdintiisa oo minhu kii ay damada ku rafcoomay ka mida ultuzima waxaa loo laasimay khafdaha bilkasrati kasraa loo laasimay shantii maxaa inaga baxay shantaba wada kasri buu ina yidhiyeen waa shantii maxaa baxay labaa baxay mufrad maa laa yansarifa iyo iyo jamcu tagsiir maa laa yansarifa waalficlu ficilka oo minhu kii damada ku rafcoomay ka ahaaday munjazimu wuu jasmoomayaa bisukuuni sukuun buu ku jasmoomayaa wuxuu ina yidhi ficilka kii damada ku rafcoomi jiray sukuun buu ku jasmismayaa buu yidhi sukuun ayuu ku jasmismayaa ka damada ku rafcoomi jiray labu ahaa soo ma ahayn labadiiba ma sukuun baa degaya may midunbu sukuunku degaya kolkaa muctalulaakhir baa halkaana ka baxay almuhim casharkani cashir aniga sharxiga baahan maaha waayo gebigiisuba waa imtixaan weeye ardayga loo loogu talagalay ardaygii cashiradii hore soo fahmay iyo ardaygaan soo fahmin inuu la kala socon karo waa inaad adigu tilmaantid oo tidha halkaa waxaasa ka baxay wuxuu nina yidhi walficlu ficilka oo minhu kii damada ku rafcoomay ka ahaaday munjazimun wuu jasmoomayaa bisukuuni buu ku jasmoomayaa ereyga munjazim a korkaan macnaynayo wuu jasmoomayaa baan ku leeyahay wuu jasmismayaa xataa melihi kolkaa kelmaddaasi waa kelmadda keliya munjazim ama injazama af soomaali ahaan waxa uga dhigmi kara weeyaan injazama eeg waa infacala weeyaan xagga sarfiga infacalana gebigeeguba waa wax isaguni samaysmay wax samaysmay oon la samaynin weeyaan cibaaradan uu sheekhu inoo qoray ayaa ah haddaba inuu ficilku isaguni jasmada iska qaatay cid jasmisayba ma jiro dee maxaad odhani kolkuu jasmada qaato munjazim waa ka jasmada qaatee maxaad ku macnaynaysaa dee wuu jasmismay haddaad tidhaahdid ereygan jasme ayaa mutacadiya oo ficlulfaacil buu noqonaya kolka waa inaad ka daysid wuu jasmoomaya waa inaad tidhahdid jasmihii buu qaadanaya walficlu ficilka oo minhu damada ku rafcoomay ka ahaaday munjazimun wuu jasmoomayaa bisukuun buuna ku jasmismaya ama ku jasmoomayaa laakinka hindaatin hindaatin oo kale linasbihi nasbihiisa dartiibuu inkasara u kasrismay waa baabkii nasbehe moogtahay lixdii hindaatin ka reeb buu ku yidhi waa jamc muanaf saalim hindaad garataya kaafka ku jiraasuu tashbiih mak ma faa'iideynayo laakinka hindaad hindaad iyo waxa lamidkiihi linasbihi nasbihiisu inkasara u kasrismay hindaad garataya maxaa lamida jamc muanafu saalim meel kastuu joogo hindaad oo kale weeyaan kolkaa jamc muanafu saalim fadxa ma degtee kasraa degta buu ku yidhi wagayru masruufin ka masruufka ah kayrkiina yujaru waa la jaraa bifatxatin baa lagu jaraa kaasina halkuu inagaga baxay wagayru masruufinta halkuu ka soo istinoonaya baabulkhafdihi markaynu maraynin labadii baxay weeyaan wa kullu ficlin ficil kaste oo kaana ahaaday muctalan muctalna juzima waa la jasmiyey bixadfi xarfi cilatin xarfu cillo xadafkii baa lagu jasmiyey kamaa culima sidii lasoo bartay kana halkuu ka baxay baabkii jasmaha ayuu ka baxay aduu kala siisi toddobadii baynu ka baxnay xarakadii ay degaysay xuruuftii afarun bay lahayd iyadu walmucrabaatu kuwa la icraabo bilxuruufi xuruufi arbacun afar weeyaan qaybta ay xuruuftu degtaa waa afar buu ina yidhi wahiya almusanna musanaha weeyi iyo wadukuurun dukuur lab tujmacu la jamcinayo jamcan jamac saxiixan saxiixa waa jamc mudakaru saalim kalmithaali lkhaali tusaalihii tegeyba weeyaan tusaalaha tegey miyaad garanaysaa kalmithaali lkhaali kuyna leeyahay kasaalixuuna hum ululmakaarimi weeyi asaalixuuna hum ululmakaarimi ayuu ahaa tusaalahaynu xagga hore kusoo dhigannay وخمسة الأسماء أسماء الخمسه ويان إيا والأفعال أفعال الخمسه حروفت إنت يدكتا وأفر أفر تنوى مثنها إيا جمع مذكر سالم إيا خم... أسماء الخمسة إيا, إيا أفعال الخمسة شن تاس أفر تابا ويان بل هذا أفر تاسو إنه تفصيلي أما المثنى مثنه فلرفعه رفعه سوحه وهذه الألف وألف مثنها وحلو رفعي بين يري ألف ونسبه نسبه سي وجره جركي سنة بالياء يأبع عرف لقوا أقوان صدر musanaha waxaa lagu nasbiyaa ama lagu jaraanaya waxaad ku kala saaraysaa caamilka xagga hore xiga wakal musanaa musanaha waxaa lamid a aljamcu jamac baa lamid a jamc mudakaru saalim waa musanahoo kale fii nasbin wa jarin xagga nasbi iyo xagga jarku kala mid yahay oo jamc mudakaru saalim marka la nasbinayo ama la jarayo ya-baa degtaa sidii musanahaba labada jeer ayay u degaysay wakal musanaa musanaha waxaa lamid a aljamcu jamci fii nasbin nasbaha iyo wa jarin buu kala mid yahay wa rafcuhu jamaca rafcihiisu bilwaawi wow ayuu marra inagu maray oo wastaqara uu ku sugnaaday jamc mudakaru saalim nasbihiiyo jirka musanahoo kaleu noqday oo waa yaa laakiin rafcahu wow buu ku sugan yahay oo wow baynu kusoo barannay ka saalixunahum ululmakaarimi wow baynu kusoo barannay wa rafcuhu rafcihiisu bilwaawi wow ayuu marra ku maray oo wastaqara waa sugnaaday walkhamsatu shantii alasmaa way asmaada ahayd ka hada aljamci jamacan oo kale weeyaan fii rafcin xagga rafcaha asmaa lkhamsuhuna waa jamc mudakaru saalim oo kale xagguu kale mid yahay xagga rafcaha oo wow baa lagu rafciyaa iyo wa khafdin xagga khafdahaba jamc mudakaru saalim maxaa lagu khafdiyaa ya sow ma ahayn asmaa khamsana maxaad ku khafdini ya baad ku khafdini labadaa dhinac buu jamca kala mid yahay xagga baaburafco laba wow bay isla qaateen xagga baabulkhafdana laba yo-ood bay isla qaateen baabunasbun baa kuu hadhaya asmaaulkhamse soo ma ahayn wansibana nasbi buu ku yidhi asmaaulkhamsaha bilalifi alifku nasbi ra-ytu akhaaka un baad odhanaysaa alifkaa mooy wax kale ma keeni karti walkhamsatu shantii alafcaalu ee afcaasha ahayd rafcuhaa rafciheega curifa waxaa lagu aqoonsaday binuunihaa nuunkeegii afcaalulkhamsaha marka la rafcinayo maxaa calaamatu rafcuhu ahaan jiray hubuutu nuun buu ahaa wa fii siwaahu rafcaha waxaa ka soo hadhay maxaa rafca ka soo hadhay waa nasbo iyo jasma soo maahayn wa fii siwaahu rafcaha waxaa ka soo hadhayna tanxadifu nuunku waa xadfoomayaa maxaa lagu nasbiyaa ama se lagu jasmiyaa xadfu nuun kolkaa bes halkaasuu kaga baxay macnaha in yaran soo yar dul maro almucrabaatu kuwa la icraabo kulluhaa dhammaantood qad tucrabu waxaa la icraabayaa bilxarakaati xarakaat aw xuruufin ama xuruuf taqrubu u dhow fa awalulqismayni labada qaybood kooga hore oo minhaa mucrabaadka ka tirsani arbacun afar weeyaan wahiya afartu allatayta weeyaan maradina martay turfacu ti oo lagu rafcinayo bidamatin damo wa kullumaa shay kulligii oo qad irtafaca ku rafcoomay bidamatin ku rafcoomay fa nasbuhu nasbihiisu yaqacu bilfadxi fadxa lagu nasbiyaa yaqacu waa dhacaya mutlaqan duuduuba wkhafdu ismi ismiga khafdintiisa oo minhu kii damada ku rafcoomay ka tirsan ultuzima waxa loo laazimay khafdaha bilkasrati kasra loo laazimay wlficlu ficilka oo minhu ka dama ku rafcoomay ka tirsan munjazimun uu jasmoomaya bisukuun buuna ku jasmoomaya laakin ka hindaatin hindaatin iyo waxaa lamidkiihi linasbihi nasbihiisa dartii ayuu inkasara u kasroomay wagayru masruufin kala sarfinayo hayrkiina yujaru waa la jaraa bifadxatin baa lagu jaraa وكل فعل فعل كسته او كان اهادي معتلا مد معتلا جزمه ولا جزميه بحذف حرف عله حرف عله حذف كيبا لغو جزميه كما علم سيدي لسو برتي والمعربات كو لا يعرب بالحروف حروفتنا اربع افر ويان وهي افر تاسي المثنى مثنى وي وذكور ذكور ويان ذكور كو تجمع ولا جمعنا يا جمعا جمع صحيحا صحيحا كلمه تاليل خالي تصاليه تجيب ويان وخمسه الاسماء يا اسماء الخمسه يا الافعال افعال الخمسه أما المثنى مثناها فلرفعه رفعه سواء هذه الألف وألف والنسبه نسبنتيسية وجره جركيسنا بالياء أبا عرف لغو أقوان صلي وكالمثنى مثناها وحلمذا الجمع جمع بالمذا في نسب نسبها وجر بونك لمذيهي والرفعه جمع رفعه بالواو وو أي مرة إن قمر أو استقر وكسكنا هذي والخمسة الأسماء أسماء الخمسه كهذا الجمع جمعا وكلويان في رفع حق رفعها أي وخفض حق خفضها وانصبنها دبا النصب أسماء الخمسة بالألف ألف سكك النصب والخمسة الأفعال أفعال الخمسه رفعها رفعه عرف وحا لغو أقونصد بنونها نونكيغي وفي سواه نونكا وحا كسو هرين تنحذف وي حذفو ميسا نونكو halka waxaynu kaga baxnay intii aynu lahayn casharadii aan soo dhiganaynay labadii maalmood ee u dambeeyey ayaa si duuduuban halkan inoogu soo celiyey waad fahantay iminkana waxaan doonaynaa inaynu macrifadiiyo nakirada wax ka aragno baabu lmacrifati wanakira macrifada iyo nakirada ayuu doonayaa inuu inoo sharxo ayaa asala baynu nidhi macrifada iyo nakirada waa laba cille nakirada asala muxuu nakirada u hormarin waayey hadday asal tahay markuu sheegayo baabu nakirati walmacrifa miyuu yidhaahdo waxaa laga yaabaa kitaabta naxwada bedhkood markay baabkaa xusayaan inay nakirada horraysiiyaan iyagoo eegaya likownihaa aslan ahaanta ay tahay asalnimo ay xagga hore u mariyeen waayo waalidku weladka wuu ka mudan yahay mar kasta in laga hor sheego ama xuskiisa lahor la hormariyo sababta sheekha ku kaliftay inuu macrifada uu xagga hore mariyo waa lisharafiha macrifadu farax ha noqotee ee nakirada marley way ka sharaf badan tahay adiga iyo macallinkaagu haddaad israacdiin oo meel adiga lagaa yaqaano aada wada tegtiin macallinkaaga waa la soo dhawaynayaa magacaagaana lagu soo dhawaynayaa maxaa sababay dee macallinkaagii nakiruu noqday adiguna macrifaad noqotay kolkaa waxa weeyaan ru- nakira macrifadu marley nakirada way ka qaalisan tahay wayna ka ashrafsan tahay kolkaa ragga macrifada horraysiiyey uu sheekheynani ku jiraa waxay qabaan lisharafiha xagga sharafta ha la eego oo kale horraysiinta sharafta waa in lagu qiimeeyo ragga odhanaya nakirada ha la horraysiiyana xagga asalka iyo faraca ha la qiimeeya bay yidhaahdeen oo kooga asal ah ha la hormariyo kooga faracana ha la dibrido saasay leeyihiin baabu lmacrifati wanakira wain turid niyaho haddaad damacdo tacriifa alismi ismiga macrifayntiisa haddaad damacdo ismigii annakirati ee nakirada ahaan jiray wain turid haddaad damacdo niyaho tacriifa alismi ismiga tilmaantiisa haddaad damacdo tacriifkaasi macrifayn maa waa tilmaan ismiga tilmaantiisa haddaad damacdo ismigii annakirati nakirada ahaan jiray ismiga nakirada ah inaan tilmaan kaa siiyo haddaad damacda buu ku yidhi fahwa ismiga nakirada ihi alladii ka weeyaan yaqbalu aqbala al aqbala mu'ahiratan xaalo ay tahay mid raadaynaysa ismiga nakirada ah aan kuu tilmaame e waa ismi kaste oo suurtagal ay ka tahay al inuu qaataa haddii ismigu uu alba qaadan karayo eeg alba hadduu qaadanayo waxaad yaqiinisaa inuu ismigaasi nakiro yahay iminka tusaale ahaan rajulun al ma qaadanaya al wuu qaadanayaa sow maaha haddaba rajulun waa nakiro hulaamun al ma qaadanaya maadaamu al qaadanayo waa nakiro beytun al ma qaadanaya maadaamu albeyt la odhan karo oo al ay geli karto waa nakiro kitaabun al ma qaadanaya maadaamu alkitaab la odhan karayo waa nakiro insaan al ma qaadanaya maadaamu alinsaan aynu odhan karayno waa nakiro eeg haddaad doonaysid nakirada in laguu tilmaamo waa ismi kaste oo al qaadan kara macrifaduna kolkaas kanun bay ka soo hor jeedaayo waa ismi kaste oo al aan qaadan karaynin iminka tusaale ahaan alrajulu haddaan idhaha al miyuu qaadan karayaa may hadda al muu wataa kuma odhan waxa loo baahan yahay ereyga marka lagu dhawaaqo inaad al intaad halkaa ka soo qaadatid aad gelin karto iminka ereyga alrajulu aan ku dhawaaqay al kale ma gelin karaa wuuba wataaye mid kale maan gelin karaa may ma gelin karayo waayo hore usii watayba sidaa darteed alrajulu waa macrifo maadaamuna al qaadanaynin wuu wataaye ma al labaad baad gelin kartaaba iminka alinsaan asha maadaamuu wato mid kale muu qaadan karaa ma qaadan karayo waa macrifo haddaba iminka ana kelmadda ana ihi al may qaadanaysaa luqa alcarabiya laguma arag sidaa darteed waa macrifo wuxuuna yidhi wain turid haddaad damacdo tacriif alismi ismiga tacriifkiisa iyo tilmaantiisa ismigii annakirati ee nakirada ahaa fahwa ismiga nakiradiihi alladii ka weeyaan yaqbalu aqbala al aqbala mu'ahiratan xaalo ay tahay mid raadaynaysa ereygaa mu'ahiratan a miyaad garanaysaa wuxuu uga jeedo eg ashan ismiga nakirada ka dhigaysa ashan ismigu haddii uu aqbalo uu nakirada noqonayo al kaste ma aha waa asha mu'ahirada ah uun oo ashaa u qaybsanta mid mu'ahiro ah oo wax samaysa taiirku waa raadayn mid eeg markay ismiga gasho wax ku kordhisa ismiga iyo midaan waxba ku kordhinin ashan iminka ereyga aynu leenahay aqbalaa waa nakiro waa asha mu'ahiradii wax kordhinaysa maxaan ku kala garanayaa iminka tusaale ahaan ereyga cabbaas ah waa macrifo alna wuu qaadan karaa oo maxaynu ugu dhawaaqi karnaa alcabbaas iminka ninka numcaan aynu leenahay al wuu qaadan karaa oo maxaynu ugu dhawaaqaynaa annucmaan muxamed iminka al waad gelin kartaa oo maxaad ugu dhawaaqi almuxamed laakiin eeg ashan ismiga calamka a gelaysaa mu'ahira maaha wax raada iyo wax camala ay samaynaysaa ma jirto ismiga macrifanimo uma kordhinayso asha loo baahnaana waa asha ismiga markay gasho macrifanimo u kordhinaysa oo rajul iminka al markaan geliyo een alrajul ugu dhawaaqo dee rajulkii wuu isbedelayaayo nin la garanayuu noqonaya laakiin muxamed saw nina taqaanay maaha haddaad al gelisid ashaasi waaba tii taqaanay ma macno kale u kordhin waa zaa'idaa la yidhaahdaa kolka waxa weeyaan nin nool lama ee, nin dhintay lama dilodii weeyaan nin dhintay wuu dhintay miyaa dili waa taxsiilulxaasil wax jira lama ahaysiiyo haddii ku soo jeeda toosi lagu yidhaa waa lagu daalinaya maxamed marka horeu macrifo ahaa isagoo macrifo ah haddii lagu yidhaahdo macrifee oo algeli eg hadda macrifu ahaa la soco muxamedkii macrifada ahaa baa lagu yidhi algeli miyaad macrifayn kartaaba dee horu macrifo u ahaa waa taxsiilulxaasil weeyaan waa nin dhintay oo dil lagu yidhi wuu dhintay seedu dili kolka waxa weeyaan asha mu'ahiradii ihi waa ta ismiga macrifanimo ku kordhinaysa asha aan mu'ahirada ahaynna waa taan ismiga waxba usoo sidin weeyaan wain turid haddaad damacdo tacriifa alismi ismiga tilmaantiisa ismigii annakirati nakirada ahaa fahwa ismigaasi alladii ismiga weeyi yaqbalu aqbala al aqbala mu'ahiratan xaalo ay tahay ashaasi mid wax raadaynaysa wa gayruhu ismigan hayrkii waa ka aan waxba aqbalaynin ashaase macaarifu macaarif weeyaan ismi alla ismiga aan al aqbalayninna waa macrifo buu ina yidhi wa tuxsaru macrifada waxaa lagu koobaa fii sittatin lix ajruumigu imisuu ina yidhi shan buu ina yidhi soo saa ma ahayn shan buu ajruumigu inooga dhigay kitaabkeennana muxuu ina yidhi lix buu ina yidhi waxaa laga yaabaa alfiyatun maalig oo kale inay toddoba ina tidhaahdo laakiin lixda kitaabkani qorayo iyo shantii ajruumigu uu qorayey isma khilaafsane waa isku miduun wax alla waxay isla dheer yihiin oo la taaban karaa ma jiro wuxuu yidhi wagayruhu kan kayrkii macaarifu macaarif weeyaan wa tuxsaru macaarifta waxaa lagu koobaa fii sittatin lix lix bay ku kooban tahay macrifadu falawalka ugu horeeyaa ismun mudmarun ismiga mudmarkaa weeye maxaa is waa ismigii damiirka ahaa magaca mudmara maxaa loogu bixiyey baynu odhan jirnay mudmar min alidmaar buu ka yimid idmaarkuna muxuu ahaa waa waxa qarsoon sow maahayn kolkaa xagga waxay eegeen tajwiid ahaana xuruufta damiirka ayaa hamsi u badan hamsiguna dee waxa weeyaan sawdka khafigaa waxa ku soo baxa sidaa darteed mudmar bay yidhahdeen ha la yidhaahdo ragga barhkoodna damiir bay yidhaahdeen ayay ayay ku magacaabaan oo mudmar kuma magacaabaan mudmar iyo damiir waa kala laba eeg magaca unbaa kala duwane xaqiiqdoodu waa isku mid laakiin magacaa kala laba adee oo qolada mudmar tidhi eeg xuruuftani qarsoonida ay qarsoon tahay aawadeed bay mudmar ugu bixiyeen qolada damiir tidhina damiirku mina dumuur buu ka yimido waa faraska la gaajaysiin jiray buglaal buglaalida weeyaan dumuur kolkaa waxay damiirka dami damiir ugu bixiyeen xuruuftiisaa yar xuruuftaa yar bay kolkaa ku tashbiihiyeen faraskii la gaajaysiiyey oo kale falawalu ka hore ismun ismi weeyaan mudmarun mudmara ama damiira yuknaa bihi waxaa lagaga kinaayoodaa can daahirin daahir baa lagaga kinaayoodaa oo damiirku wuxuu wakiil ka yahay ismi daahira halkii aad muxamed ka odhan lahayd unbaa hadduu maqan yahayna aad huwa ka odhan haddaad la hadlaysidna aad anta ka odhan haddaad adigu iska hadlaysidna aad ana ka odhan yuknaa bihi waxaa lagaga kinaayoonayaa can daahirin daahir baa lagaga kinaayoodaa damiirka fa yantami wuxuu u nasab sheegtaa yantamidaasi waa yanqasim bay u dhigantaa fa yantami wuxuu u nasab sheegtaa ama wuxuu u qaybsamayaa lilghaybi lilghaybi gayb buu u nasab sheegtaa walxuduuri xuduur buu u nasab sheegtaa wa takalumi takalum buu u nasab sheegtaa bimacnaa yanqasimu damiir ilaa alaaati aqsaan qismun lilgayb wa qismun lilxuduur wa qismun litakalum kolkaa qismiga gaybka ah waad arki doontaa imisuu ahaan jiray haa'ibku damiirulghaa'ibku imisuu ahaan jiray khamsuu ahaan jiray soo ma ahayn damiirulxuduurku waa damiirulmukhaadab imisuu ahaan jiray shan buu isna ahaan jiray damiiru takalumku imisuu ahaan jiray labuu ahaan jiray labiyo tobankii boqod haysataa fayantami wuxuu u nasab sheeganayaa lilgaybi gayb iyo walxuduuri xuduur iyo watakalumi takalum eeg kol haddaba damiirkii wuu qaybsamay oo muxuu u qaybsamay damiirulghaa'ib oo shan ah iyo damiirulmukhaatab oo shan ah iyo damiirulmutakalim oo laba ah wa qasamuuhu way qaybiyeen damiirka haaniyan mar labaad bay qaybiyeen haaniyan mar labaad unbuyna yidhi markii koobaad mee waaniga kulaan yantamida ayaa bimacnaa yanqasima waqasamuuhu damiirka way qaybiyeen haaniyan mar labaad limutasilin mutasil bay u qaybiyeen iyo aw munfasilin munfasil limutasilin beytku wuxuu ku dhammaadaa aw munfasilin mutasil iyo munfasil labadaasay u qaybiyeen damiirkii mar labaad waxay u qaybiyeen damiir mutasila iyo damiir munfasila maxay kale yihiin mutasil iyo munfasil mutasilku waxa weeyaan adamiir aladi laa yubtadau bihi اlkalaam walaa yaqacu bacda ilaa damiirka kolka kalaamka lagu bilaaban kari waayo ilaana damiirku uu daba dhici waayo waxaa loo yaqaanaa mutasil damiir alla damiirka aan kalaamka lagu bilaabanaynin ilaana aan daba dhici karaynin mutasil baa la yidhaah waa daraba ka kaafka ku jira oo kale iminka kaafkaa kale amaad ku bilaaban kartaa haddaad ku bilaabatid kaafkii damiirka ahaa noqon maaye kii xarafka jaar ahaa buu isku bedelayaa waxaa loo baahan yahay kaafkaasi isagoo damiir uun ah inaad kalaam ku bilaabatid suurtagal maaha haddaba daraba ka kaafka ku jira ilaa ma daba dhici karaa oo ma odhan kartaa maa darabtu ilaa ka maad odhan kartaa ilaa miyuu daba dhici karaa waa maya damiirka mutasilka ah marka tacriifkiisa aad u baahato waa maa laa yubtada'u bihi alkalaam walaa yaqacu bacda ilaa waa ka aan kalaamkana lagu bilaaban karaynin ilaana aan daba dhici karaynin baa mutasil la yidhaah munfasilku waa maxay kanuu ka soo hor jeedaayo waa maa yubtada'u bihi alkalaam ka kalaamka lagu bilaaban karo sida iyaaka nacbudu oo kale ilaahay iyaaka ugu bilowday iyaaka waa damiir maadaama kalaam lagu bilowday dee waa munfasil ama wayaqacu bacda ilaa oo ilaa buu daba dhici karaa maa darabaka ilaa anta baad maa darabaka i waxaad odhan kartaa maa xayayt maa xayaytu ilaa anta adiga mooyaane cid kaloon salaamayba ma jiro wamaa darabu wamaa darabtu ilaa huwa ama wamaa darabtu ilaa iyaahu baad odhanaysaa wamaa darabtu ilaa iyaahu iyaahuna saasay daba dhici kartaa haddaba damiirkii waxay u qaybiyeen mutasil iyo munfasil damiir kasta ama mutasil buu noqonay ama munfasila la soco eeg mutasilkii baa lasii qaybiyey mustatirin ow baarisin sawaynama odhanin kelmaddaa mustatirin ow baarisin ah yaa qaybtaa iska leh inagu waxaynu nidhi waqasamuuhu taaniyan limutasilin wa munfasilin owdu waa bimacnaa wow mutasil iyo munfasil labadaasu damiirku u qaybsamayo iska soo horjeeda haddaba mutasilkii ayaa laba usii qaybsamay oo mutasilkii muxuu usii qaybsamay mustatir iyo baris mustatirka waraaqihii aynu damiirka faacilka ku sharaxnay waraaqihii baa dib ugu noqoni waxaan tacriifaadkooga o dhan halkiibu ku qornaaye kolkaa mustatirku waa damiirka maa yuxkamu wujuuduhu walaa suurata lahu fi lafdi waa waxa la garanayo inuu meesha damiir yaallo laakiin haddana ishu ayna qabanaynin suuraddiisa kaasaa mustatir la yidhaahdaa baariskuna waa maxay waa damiirka carabka uu ku hadlayo ishuna ay qabanayso iminka haddii qum lagu yidhaa damiirba halkaa ku jira damiirkaasi dee waa mustatir oo waa anta antadaasi dee miyaynu arkaynaa ishu may qabanaysaa carabkuna muu ku hadlaya waa maya baariska miyaa waa adigoo yidhaahda qaaluu iminka qaaluu damiir baa ku jira damiirkuna me waa wowga wowga waana lagu hadlayaa ishuna way qabanaysaa kolkaa damiirka mutasilkiihi mustatir iyo baris buu u qaybsamaa sheekhow mustatirkaa sii qaybsama haddana mustatirka ayaa sii qaybsama muxuu u qaybsamaa mustatirulwujuub iyo mustatiruljawaaz waraaqihii faacilka dib ugu noqda mustatirulwujuubku imisuu ahaa koob iyo toban buu ahaa mustatiruljawaazkuna imisuu ahaa lix buu ahaa koob iyo tobankaba abyaad baynu ku kulminay aynu ku taxnay lixda kalena abyaad baynu ku taxnay sidaa darteed faacilkii ayaynu inta badan halkan sharaxaygan aad ka helaysiin waqasamuuhu way qaybiyeen buu yidhi sheekhu damiirka aaniyan mar labaad bay qaybiyeen limutasilin mutasil bay u qaybiyeen iyo wa munfasilin munfasil mutasilka oo mustatirin mustatir ah aw baarisin ama baaris ah damiirka warkiisiibuu intaa inoogu soo koobay saw maaha inagu haddaba haddaynu damiirka sii yar sharaxno damiirku markaynu eegno waxaynu nidhi xagga maxalkiisa markaynu eegno saddex buu qaybsamaya damiir marfuucu lafdiya marfuuculmaxala damiiru rafca loo yaqaanaa iyo damiir marfuucu mansuubulmaxala damiiru nas baa loo yaqaanaa iyo damiir makfuudulmaxal ah damiirulkhaftaa loo yaqaanaa xagga maxalka markaynu eegno qaybtaa kalea kusoo kordhaysa marfuuc mansuub makfuud sow saddex maaha haddaba saddexdaa marfuucu qaybta hore waa mutadaakhilo wuu helayaa oo mutasil iyo munfasil buu marfuucu u qaybsamaya sow labiyo toban ma ahayn damiirku sidiisa soo labiyo toban ma ahayn qaybta koobaad soo labiyo toban kagamaynaan dhigin labiyo tobankii oo mutasil ah oo maxayna ah damiiru rafcana ah waa darabtu darabna darabta darabti darabtuma darabtum darabtuna daraba darabat darabaa darabuu darabna labiyo tobankiiba intaasi noqonayaan labiyo tobankaasi waa maxay waa mutasil labiyo tobankaasi waa mutasil weeyaan labiyo tobankaas oo munfasil ihi ما ضرب إلا أنا ما ضرب إلا نحن ما ضرب إلا أنت ما ضرب إلا أنت ساون baad usii wadaysaa labiyo tobankaasina waa munfasil afar iyo labaatankaasi damiiru rafca las laysku yidhaahdaa afar iyo labaatanka afar iyo labaatankoogii oo damiiru nasbe ah imisaad ii haysaa ya sideed iyo afartan saw maahayn damiirulkhafduhu mutasil mooyaane munfasil male labiyo toban unbaa damiirulkhafdihi ka soo baxaya imisuu ii noqonaya lixdan saw maaha damiirka qaybtiisa ugu yar ee la ee la keeni karaa waa lixdan lixdankaa waraaqdii labaad baynu ku soo marnay ajruumiga lixdankaa qaybood ayuu damiirku u qaybsamaa waxaynu nidhi marka hore horta damiirku inuu labiyo toban yahay waa taqaanaa laba waa mutakalim oo waa ana iyo naxnu shanna waa mukhaadabo waa anta anti antuma antum antunna antum shantaa mukhaadabka anta anti antuma antum antunna shantaa mukhaadabka shanna waa haa'iboo huwa hiya humaa hum hunna damiirku isagu labiyo toban ma aha labiyo tobankaa ayaa markay marfuuca yihiin dee marna mutasil labiyo tobankuba ah marna munfasil ah oo afar iyo labaatan noqonaya haddana labiyo tobankaa ayaa markay mansuubka yihiin marna mutasil ah marna munfasil ah oo afar iyo labaatan sideed iyo afartan baad haysataa labiyo tobankaasi hadday makfuud ay noqdaanna mutasil mooyaane munfasil maba leh oo damiirulkhafduhu weligii munfasil ma yeelan karo waa mutasilun damiirulkhafdu iska dhaaf lixdankii baad haysaa laakiin lixdankaa waxbaa lagu dardaraayo lixdankaa meelo kalea wax lagaga dardara xagga mudaaric oo kaliyaa la eegaa adugu waxbaa jira lagu korkordhin karo lixdankaasi waa qaybta ugu yar ee damiirku leeyahay weeye fa yantami wuxuu damiirku u nasab sheegtaa lilgaybi gayb iyo walxuduuri xuduur iyo watakalumi takalum saddexdani waxay u kala macrifaysan yihin damiirku u kala macrifaysan yahay maogtahay ka ugu dambeeya ugu macrifaysan damiirulmutakalimka ugu macrifaysan ana iyo naxnuda haddana damiirulmukhaadabkaa ku xiga damiirulghaa'ibku waa wax kaa maqan oo isagaasa nakirada ugu yar dhodhow waqasamuuhu way qeybiyeen damiirka aaniyan mar labaad bay qeybiyeen limutasilin mutasil bay u qeybiyeen iyo wa munfasilin mutasilkaoo mustatirin mustatira ow baarisina maa baarisa damiirkii intaas ayuu u qaybsamay oo waad aragtaa aani lmacaarifi shahiiru bilcalam ka jacfarin wamakata wakalxaram wa ummi camrin waabi saciidin wanaxwi kahfi dulmi wاrashiidi famaa ataa minhu biummin aw biab fakunyat wagayruhu smun aw laqab fma bmadxin w bdamin mushciru falaqab walismu maa laa yushciru saw macrifadu waa lixina ma odhan maxaynu soo sharaxnay iminka damiiruun baynu sharaxnay ka labaad baa calam ah haani lmacaarifi macaarifta kooga labaad ashahiiru ka caanka ku aweeyaan bilcalami calam macrifada qeybta labaad waa calamka buu ku yidhi calamka weeyaan macrifada qeybta labaad calamka waad garanaysaayo waa magaca loo dejiyey likhusuusi shaksin ka jacfarinba weeyaan isagaa tusaale ina siiyey jacfar luqada asal ahaan webiga ayuu ahaan jiray ama mooska beeraha loo jeexdoo kale u ahaan jiray magicii inta manquul laga dhigay ayaa imika nin loo bixiyey jacfar wuxuu tilmaamayaa waxa calamki ihi walow marka hore macno kaleba hal ahaan jiro oo inankaaga haddaad dhagaxu bixiso xajar haddaad tidhaahdo xajar calamunbuu noqonaya laakiin waxaad odhanaysaa asalkiisa hore ayaa ahaan jiray dee bahalka dhagaxa ah ma ereygii umbaa la soo guuriyey oo iminka inaan loo bixiyey jacfar waxa kaluu tusaale u yahay calamku inuu qaadanayo ragga oo ragga magacyadooda uu noqonayo jacfar wuxuu kaluu tusaale u yahay calamku wax caqli leh inuu haddana noqonayo waa makata maka weeyaan ereyga makati ihi mu'anafka iyo dhadiga inuu calamku yeelanayo ayay tusaale u tahay waxa kaley u tahay tusaale waxa noolayn ama asmaaulbiqaac buqcadaha magacyadooduna inay calam noqon karaan waa kalxarami xaramkao kale weeyaan xaramku waa dhulka meel xadaysan weeyaan oo la yaqaano maka inta xaramkaa waa la yaqaanaa sidaa darteed waa taqaanaa oo culimmadu xataa waxay garanayaan taakada ayay garanayaan taakada fartaadaasi inta xilliga ay kaga jirto intay xaramka kaga jirto waad ogtahay inay ka odhanayaan geedku markuu ka baxo xilliga xilligiiyo xaramku halkay iska galaan guntiisaa yar ama xididkiisaasi xilligu haystaabay ka odhanayaan xididkiisaa kalena xaramku haystaabay ka odhanayaan maxaa laga yeelaya miyaa la jaraya mise waa mise waa mise waa la iska daynaya eeg su-aashan markaad dareentid waxaad garanaysaa inay culimmadu iminka ay sayde u dadaaleen ay garanayaan xilligiiyo xaramku geedka baxay labadiisa xididna halkay kala marayaan waxay yidhahdeen ida ijtamacat alxalaal walxaaraam gulliba alxaaraam xalaal iyo xaraami hadday kulanto xaaraanta la eegaa waa colay waa nabadaydii soomaalida weeyaan haddii lagu yidhaha waa colay iyo waa nabaday waa colayda raac bay yidhahdeen kolkaa xaaraan iyo xalaali meel hadday iskugu yimaadiin waa qaacido usuul fiqiya ee fiqiya qawaacid alfiqi weeyaan xagga xaaraanta mar bay yidhaahdeen waayo xididkan xa- xilliga ku yaalaana wuxuu kuu banaynayaa inaad jiran kartid ood shidan kartid xilli xididkan xaramka ku yaalaana wuxuu ku leeyahay iska daa dhirta xaramka lama jare kolkaa taa un baa la xoojinaya kaasi wuxuu tusaale u noqon karaa iminka haddii aad dhul yar halkan ku leedahay oo dee ama baloodhkaa udhexeeya labada xaafadood oo kale tusaale ahaan baloodhkaa labada xaafadood udhexeeya oo kale tusaale ahaan xaafadood udhexeeya hadduu geed ka baxo geedkaasi dee labada shaksibaa wuu udhexeeya kolkaa cid goosan kartaa ma jirto cid alla cid goosan kartaa ma jirto waa inay labada ruux inay raalli ku wada noqdaan mooyaane sidaa un ida ijtamacat alxalaal walxaraam ghuliba alxaraam wey haddii adigoo muslim iyo adigoo gaal inta nin gaal iyo nin muslim ay midi wada qaadaan in neef wada gowracdaan ma muslimkaa la eegi mise gaalka way wada hayeen midida daabkeega hadda la soco iskaga tag kolkaa xaramku waa dhul xadaysan oo culimada u tilmaaman oo si fiican runtii ay u garanayaan weeyaan haani lmacaarifi macaarifta kooga labaad ashahiiruka caanka ku aweeyaan bilcalami caalamka ka jacfarinba weeyaan wa makataba weeyaan wa kalxaramiba weeyaan wa ummi camrin weeyi iyo wa abi saciidin calamkay ka tirsan yihiin ummu camrin iyo abi saciid wuxuu uga jeedaa calamku saddex qaybood buu ka kooban yahay qayb waxaa jirta loo yaqaano ismi qaybta ismigii waa tusaalaya ogaa saddexda ah qayb waxaa jirta kunyo la yidhaah iyadoo calamka ka tirsan kunyo kunyadu waa calam kaste oo ummo lagu bilowdo ama ab lagu bilowdo ama binto lagu bilowdo haddii aad tidhaahdo aniga magacayga waxaa la yidhahdaa abi cabdiqaadir ama abi fulan ama abi isxaaq haddii aad tidhaahdo waa calam laakiin ab baa lagu bilowdo qaybta kunyada ah weeyaan haddaad tidhahdo ummu fulan waa calam oo qaybtii kunyada weeyaan magac kaste oo ummo lagu bilowday ama ab- ab lagu bilowday kiyoo calama ayuu haddana kunyo yahay kunyaa loo yaqaana wa ummi camrin ummu camar oo kale weeyi iyo waa abi saciidin waa kunyadii wanaxwi kahfi dulmi warashiidi oo kaleba weeyaan kahfi dulmi waa dulmiga godkiisii wax kastaaba markuu baqdo ama uu baxsado saw meeluu ku badbaado ma leh ninka la caayayo ee la leeyahay dulmi oo dhan isaga xero u ah ama hoy u ah ayaa la yidhaha kahfu dulmi haddaba nin haddaad u bixiso kahfu dulmi inuu yahay dulmigu meeshuu kusoo hoyanayay ama xerada u ahaa dee waa cay kolkaa isaguna waa calam waana qaybta laqabka la yidhaha weeyaan laqab warashiid rashiidku waa ninka adduunyiya aakhiraba aayad qur-aana si fiican inoogu tilmaantay moogtahay ulaaika hum raashiduun so ilahay ma odhan subxaanahu watacaala shan tilmaamood kolka ruuxa laga helaa rashiid lagu tilmaamaa shantaa tilmaamood ee aayadda qur-aankii sheegayso ulaaika hum raashiduun saddex taxliye ah iyo laba takhliye ah shantaa tilmaamood marka lagaa helaad rashiid noqon kartaa haddaba rashiidku waa ammaan meesha ayna dhaafin weeyaan markaad ninkaasi waa rashiid adduun iyo aakhiraba nin dee waxa weeyaan si fiican u ilaashanaya markaad tidhaahdid uu eed rashiid ku tilmaantid waa ammaan waa calam waana qaybtii maxay laqabka la odhan jiray kolkaa laqabku cayna wuu tusiyaa ammaanna wuu tusiyaa kahfi dulmi muxuu ahaa cay buu tusinayay laqabna uu ahaa rashiid muxuu ahaa ammaan buu tusinayay laqabna uu ahaa kolkaa waxaad fahamtay calam saddexda tusaale ugu horeeya waa calamka qaybta ismiga la yidhaah labada tusaale ku xigaana waa calamka qaybta kunyada la yidhaahdo labadan tusaale ka dambeeyaana waa calamka qaybta maxay loo yaqaano qaybta laqabka la yidhaah haddaba muhiimadda caalamku saddex qaybood weeyaan ismun kunyatun wa laqabun eeg kunyada waxaa la yidhaha waxaa ab ama uma lagu bilowdo abi fulan iyo umu fulan iyo waa kunyo laqabkana waxaa la yidhaahdaa magac kaste oo ama ammaan ku tusinaya ama cay ku tusinaya laqab baa la yidhaha ismiguna waa waxa aan ammaana iyo cay toona ku tusinaynin umo iyo ab toona aan lagu bilaabanin kaasna waxaa loo yaqaanaa ismi wuxuu yidhi famaa ataaka yimaada minhu calamka kiioo ka mid a musadderankiioo xagga hore la mariyey biummin ow amase biabin fa kunyatun kunyo weeyaan magac kasta oo kuu oo kuu ood aragtid kiioo lagu bilowday ummo ama ab kunyaa la yidhaahdaa eekada famaa ataaka yimaada minhu calamka kiioo ka tirsan musadderan xagga horena la mariyey biabi biummin kelmadda um a xagga hore la mariyey ow biabin ama kelmadda ab a xagga hore loo mariyey fa kunyatun kunyo weeyaan wa hayruhu kaa hayrkii ismun ismi weeye aw laqabun ama laqab wax kastoon ab iyo uma wadaninna ama waa ismi ama waa laqab maxaa labadan ku kala garanaya famaaka mushcirun ku dareensiiya bimadxin ammaan aw amase bidamin cay fa laqabun laqab weeye laqabku ummo iyo abna laguma bilowdo ammaan iyo cayna wuu ku tusiyaa labadaa midkood walismu ismigu maaka weeyaan laa yushciru aan waxba ku dareensiinaynin ismiguna wax alla wuxuu ku dareensiiyaa ma jiro haddaba ardayo waxaad fahantay calamku inuu saddex qaybood ka kooban yahay saddexda qaybood waa maxay qayb ismi la yidhaah iyo qayb la yidhaahdo kunyo iyo qayb laqab la yidhaah haddaba naxwaha markaad maraysid ismigu laba qaybood laba isticmaal buu leeyahay mar ficil iyo xaraf buu ka soo hor jeedaa oo awal hore kaynu baran jirnay buu ahaa marna ismigu wuxuu ka soo hor jeedaa laqab iyo kunyo oo iminka kan baabulcalam ku sheegan weeyaan laqab iyo kunyo waxaan ahayn baa ismi la yidhaah waxaa laga yaabaa haddaba magacu inuu ammaan ku tusiyo maxamed oo kale khilaaf baa ka taagan maxamed oo kale khilaaf baa ka taagan rag baa qaba waa ismi ragna waxay qabaan waa laqab khilaafkana sababta keensatay ma garanaysa muxamed waa ka aadka loo mahmahadiyey kolka ammaan buu kutusayaa bay yidhaahdeen qolada tidhi ammaan buu kutusayaa dee laqabkii bay ka dhigeen qolada tidhi war magacan ammaan loogama jeedina nin unbaa magac looga dhigayeyna waxay leeyihiin ismi aynu ka dhigno haddaba iminka erey ismiya baynu odhanaynaa ismi maaha umu camrin ummu saw ismi maaha waa ismi laakiin baabulcaalam kolkaan joogno maxaynu odhanaynaa ismi maahe waa kunya baynu odhanaynaa oo ereyga ismiya baa laba isticmaalood leh mar ficil iyo xaraf waxaa ka soo horjeedaa ismi la yidhaah marna kunyiya laqab waxaa ka soo horjeedaa ismi la yidhaah haaliuhaa macaarifta kooga saddexaad ishaaratun ishaare weeyaan kadaa lafdiga daa oo kale weeyi wadii lafdiga dii oo kale aba weeyaan ka saddexaadna waa ismu ishaaruyna yidhi ismu ishaarahana wuxuu ka soo qaatay daa iyo dii buu ka soo qaatay ismu ishaaruhu boqol iyo sideed baynu odhan jirnay aqsaamtiisa ama tiradiisa guud way noqon kartaa waxba tixraac badan ku samayn mayno laakiin say ku soo baxaysuun baan kuu sheegaya boqol iyo sideedu horta arkaan buu leeyahay ismu ishaaruhu waxaa arkaantiisa ka mid a mushaaru ilayhi mushaaru ilayhiga miyaad garanaysaa waa ka farta lagu fiiqayo arkaantiisa waxaa ka mid a mushaaru lahu mushaarulahuga maad garanaysaa waa ka aad farta u fiiqaysid waxaa arkaantiisa ka mid a mushiir mushiirku waa ayo waa ka farta fiiqaya waxaa arkaantiisa ka mid a aadaatul-ishaare aadaadkan ishaaradiiyo farfiiqa ku tusinaya afartaa rugni buu ismushaaruhu leeyahay afartaa rugni ayuu ismushaaruhu leeyahay haddaba afartaa rugni eeg nidhi waa ninka farta fiiqaya ninina waa ninka farta loo fiiqaya wax la tusaya dee markaan idhaa wakaa cali eeg anu waxaan ahay kii farta fiiqayey sow maaha calina waxa weeyaan kaan farta ku fiiqayey sow maaha mee kaan farta ufiiqayaan cali tusaya de waa nin agtayda jooga sow maaha kolka kan agtayda joogaa mushaarulahu weeyaan kaa cali ihina mushaaru ilayhi weeyaan aniguna mushiir baan ahay waxaanan ku hadlaya ee haadaa ama daalika ihina waa aadaatul-ishaare afartaasoo horta ka kooban yahay arkaanta ismushaaruhu afarta arkaanta ismushaaraha ah naxwadu waxbayna muctabar ka dhigin ama ayna aada u qiimaynin waa ninka farta fiiqaya mushiirku qiimo badan naxwada agtooda kuma leh afartii ka saar ninka farta fiiqaya maxaa soo hadhay waxaa soo hadhay saddexdii kale soo maahayn ismu ishaarahana aadaadkana haddaynu qiimayno tiradu way nagu badnaanaysaa isna meesha ka saar maxaa soo hadhay mushaaru ilayhi kii farta lagu fiiqayey iyo mushaaru lahu kii farta loo fiiqayey haddaba mushaaru ilayhigu lix xaaladood buu noqonayaa ama waa nin ama waa laba nin ama waa jamac rag ah ama waa inan ama waa laba hablood ama waa jamac dumara maxaad ii haysaa saw lix maaha lixdaa xaalaadka ay yeelanayaanna waa saddex lixdaasi inay qariiban yihiin ay dhow yihiin oo haadaa iyo waxaa la midkaa loo isticmaalo iyo inay mutawasito yihiin oo kaaf la raaciyo daaka la yidhaahdo iyo inay baciido yihiin oo kaaf iyo laam la yskugu daroo daalika la yidhaahdo lixdii saddex ku dhufo sow sideed iyo toban ma aha kii farta loo fiiqaya agtaada joogee mushaarulahuga ahaana lix buu isna yeelanayaa sideed iyo tobankii lix kusii dhufo eeg sideed iyo tobankii lix ku dhufo lix iyo sideed isku dhufo maxay noqonaysaa boqol iyo sideedka horta ismushaaruhu leeyaheed maqashin waa intaa boqol iyo sideeddaa waynu sharxi doonaa wax saddex qaybood baynu u qaybin doonaa qayb mumtanica qayb mutacadir ah qayb saxiix ah laakiin muhiimaddu waxa weye say horta boqol iyo sideeddu kusoo baxaya inuu fahmo haaliuhaa kooga saddexaad ishaaratun ishaare weeyaan kadaa iyo wadii iyo wax lamidkaa weeyaan boqol iyo sideeddaa ismu ishaaraha ah indhoole lagulama hadlo haddaad indhoole kula kula hadashid waad ka khaldan tahay waayo indho waxani waa far la fiiqaye indhoole far la fiiqayo miyuu arkayaa nin indhaqabun baad kula hadli raabicuhaa kooga afraad mawsuulul ismi ismi mawsuul weeyi ka afraadna waa ismi mawsuul keladii oo kaleba weeyaan ismi mawsuulna macrifaduu dee ku jira khaamisuhaa kooga shanaad mucarafun mid la macrifeeyey weeyaan bixarfi alxarf xarafka ala la geliyey waa alrajul iyo alinsaan oo kale kamaa taquulu sidaad ugu qawshid fii maxallin lafdiga maxal ah almaxal ee dee alu gelinaysid saadisuhaa ka lixaad waa ka ugu dambeeye eh maaka weeyaan kaana ahaaday min mudaafin ay mudaafan mudaaf ahaaday min taayari waa zaa'ido min mudaafin min taayari waa zaa'ido kaana khabarkeegu waa mudaafan binaan calaa ziyaadatiha fi lihbaat waad garanaysiin saw maahayn binaan calaa ziyaadatiha calaa ziyaadatiha fi lihbaat saadisuhaa kooga lixaad maaka weeyaan kaana ahaaday min mudaafin ay mudaafan mudaaf liwaaxidin mid loo idaafeeyo min hadihi alasnaafi asnaaftana ka shantaa aynu soo sheegnay midun loo idaafeeyaana macrifku noqonaya shantii maxay ahaayeen damiir iyo calam ismu ishaare ismi mawsuul masxuubo al sow shantaa ma ahayn shantiiba isaga inoo keenay ka qawlika odhahdaada weeyaan ibni inankaygii weeyaan haadaa ibni kani waa inankaygii ereyga ibnihi nakiru ahaaye markii mudaaf laga dhige damiir loo idaafeeyey adaa damiirahe macrifu iska noqday wabnu zaydin zayd inankiisii weeyaan wabnu zaydin iminka ibnigu nakiru macrif nakiru iska ahaaye markii calam loo idaafeeyey macrifu noqday wabnudii tan inankeygii weeyaan ismu ishaara iminkana loo idaafeeyey wabnu ladii kii inankiisii weeyaan darabtuhu aan garaacay kaan garaacay inankiisii weeyaan ism mawsuul baa loo idaafeeyey wabnulbedi carab dheeraha inankiisii weeyaan albedi waa ninka hadalka badan ee carabka dheer ee dadka faduusha badan wabnulbedi carab dheeraha inankiisii weeyaan ibniga maxaa loo idaafeeyey iminkana masxuubo al baa loo idaafeeyey kii oo damiir loo idaafeeyey waa ibni kii oo calam loo idaafeeyey waa ibnu zayd kii oo ismu ishaare loo idaafeeyey waa ibnu di kiyo ism mawsuul loo idaafeeyey waa ibnu ladii darabtuhu kiyo masxuubo al loo idaafeeyeyna waa wabnulbedi weeyaan shantiiba kiyo loo idaafeeyeynu marnay halkaa waxaynu kaga baxnay macrifada iyo nakirada macrifada iyo nakiradu waa gogol dhigasho wax soo socda ayuu sheekuu sii gogol dhiganayaa halkaa haynoogu egaado maanta insha allah bismi illaahi araxmaan araxiim baab lafcaal baabkii afcaasha la odhan jiray ayaynu arkaynaa أفعالهم ثلاثة في الواقع ماض وفعل الأمر والمضارع فالماضي مفتوح الأخير إن قطيع عن مضمر محرك به الرفيع فإن أتى معد الضمير سكنا وضمه مع واو جمع عينا والأمر مبني على السكون أو حذف حرف علة أو نون وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتاء يجمعها قولي أنيت يا فتى وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم رفع المضارع الذي تجرد عن ناصب وجازم تأبدا فانصب بعشر وهي أن ولا وكي كذا إذا إن سدرت ولا مكي ولا مجحد وكذا حتى وأو والواو والف في جواب قد عنوا به جوابا بعد النفي أو طلب كلا ترم علما وتترك التعب وجزمه باللم ولما قد وجب ولا ولا من دلة على الطلب كذاك إن وما ومن وإذ ما أي متى أيان أينما هما وحيثما وكيفما وأنا كإن يقم زيد وعمر قمنا واجزم إن واجزم بإن وما بها قد ألحقا فعلين لفظا أو محلا مطلقا وليقترن بالفا جواب لو وقع بعد الأداة موضع الشرط امتنع bismi illaahi araxmaan araxiim baabkaa marfuucaadka waynu ka reebi doonaayo cashirkeenna dambu noqon doonaa waayo laba su-aalood oo adag ayaa cashirkeennan ku jira saa darteed baynu usoo yar koobnay oo labaatankii afar bayd baa inaga dhiman baabu lafcaal ereyga afcaala wuu jamciyey waa jamcu ficlin oo mufridkiisu ficlin bu ahaa waa jamcu tagsiir wuxuu u jamciyey ficilkaa saddex qaybooda maadi iyo mudaaric iyo amar durtaba waxaad fahamtay waa laba qaybood inuuna lahayn oo jamacana sii tilmaamaya inuu ficilku jamac yahay saddex inuu yahay afcaaluhum afcaashoodu alaaatun saddex weeyaan ninkani wuxuu ka xishoonayaa inuu naxwaha isa siiyo ama inuu isku tilmaamo nin nawada aqoon naxwada inuu aqoon u leeyahay mar kastaynu aragno afcaaluhum buu yidhaahdaa ama kalaamuhum buu yidhaahdaa halka nuxaadda barhkood ay ka yidhaahdiin afcaaluna iyo kalaamuna iyagoo leh annagu haddaanu nahay naxwiyiinta kalaamka yaga ama afcaasha yada afcaaluhum nimanka nuxaada afcaashoodu alaaatun saddex weeyaan fi lwaaqici dhabta markaynu dhabta eegno iyo waaqica iyo xaqiiqada markaynu eegno afcaashu waa saddex kolkaa kelmaddaa filwaaqici ah wuxuu iskaga ilaalinayaa kuufiyiinta qowlkoogii kuufiyiinta qowlkoogu xaqiiqdii ma aha wax muctamada iskaga tag maadin maadi weeyaan saddexdaasi maadiga waxaa lagu tilmaamaa maa dalla calaa zamanin madaa wanqadaa wadcan baa raacsan ficilka maadi waa maa dalla waxa ku tusiya calaa zamanin zaman buu ku tusiyaa madaa tegey zaman tegey buu ku tusiyaa oo wanqadaa haddana go-ay oo dhammaaday saban tegey oo go-ay ayuu ku tusiyaa wadcan wadci ahaan iminka ataa markaynu nidhaahno waa imaatinku markuu intuu ninkani yimid kadibna uu imaatinkii ka nastay uu ka fadhiistay wax tegey kolku noqdo laakiin isagoon weli kabaha iska bixinin ataa lama yidhaahdo inqada miyaa la odhanaya ruux markuuna kabaha iska bixin waa maya kolkaa ataa lama yidhaha ficil mudaaric baa lagu keenaa oo qaybta xaaliga ah weeyaan yati imikuu imanayaa weeyaan hadduu imanaya ayoo imaatinkiibu hadda ku jiraa ficilka maadi waxaynu ku tilmaanay maa dalla calaa zamanin madaa wanqadaa wadcan kelmaddaa yaree wadcanihi waxay iska inaga ilaalinaysaa ficilka maadi marmar buu mudaaric macnihiisa yeeshaa oo waxaad arkaysaa ficil maadi oo macno ahaan mudaarica baad arkaysaa waa goorma waa ficilka maadi markay idaadu xagga hore ka marto jaa-a wuu yimid sow maaha haddaad idaa gelisid maxaad ugu dhawaaqi idaa jaaa maxaanad ku macnayni markuu yimaado durtaba mudaaricii bay ka dhigtee ma arkaysaa idaadu ficilka maadi maadinimada way ka tegsiisaa kadibna mudaaricnimay ka dhigtaa lafdigana maadi buu ka yahay macnahana mudaaric buu ka noqonayaa idaa jaaa markuu yimaado man baa ka mida kelmadda man ah ayaa ka mida ereyada ficilka maadi mudaarica ka dhigtaa oo manta iminka haddaad gelisid man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna man kaana ninka uu noqdo waa markuu dhimanayo waa mudaarice moogta geeridii wax kugu soo socda weeyaan aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna kolkaa mantu waxay beddeshaa ficlu shardigeega iyo jawaabu shardigeegaba kaanada way beddeshay oo mudaaric bay ka dhigtay dakhala aljannadana way beddeshay oo jannadiibuu galay ma aha waabaad nooshee goormaad jannadii gashay waa jannadii buu gali doonaa markuu dhinto ayuu jannada galayaa aakhirka hadalka hadalkiisa aakhirkiisu hadduu noqdo laa ilaaha ila allah haddaba markaynu maadiga nidhi maa dalla calaa zamanin madaa wanqadaa dee idaa jaaa jaa-adaasi kuma tusinin zaman tegayo zaman soo socday ku tusinaysaaye xalku waa maxay kolkaa wadci ahaanteedii hore ayay sabanka tegey ku tusinaysay iminkana waa caarid oo idaadan gashay unbaa yar bedeshay midda kale m wadcan taa yari waxay naga ilaalinaysaa ee tacriifka maadiga aan siinay wadcantu waxay naga ilaalinaysaa waxaa jira ficil mudaaric oo macnihiisu maadi yahay ficil mudaaric oo lafdigana mudaaric ka ah macnahana maadi ka ah baa jira haddaan ficilkaa wax kaa tuso ficil kaste oo mudaaric ah haddaad kelmadda lama gelisid lamtani maadi bay ka dhigtaa saw idaadu maadiga mudaaric kama dhigaynin waa cagsigeed lamtuna maadiga mudaarica markay gasho ayay mudaaricii maadi ka dhigaysaa iminka yelidu waa ficil mudaaric laakiin lam markaad gelisid maxay odhanaysaa ama ay u bedelaysaa lam yelid markaad tidhahdid lam yelid ilaahay ma dhalin maadigii baad ka dhigtay ma arkaysa maadi bay ka dhigtay lam yelid ilaahay ma dhalin walam yakun umana aha lam yakul caliyun haddaad tidhaahdid waa cali ma cunin maantaad ka hadlaysaa moogta waa wax tegey weeyaan haddaba lam yelidaasi yelidaasi dee waxa weeyaan maa dalla calaa zamanin madaa wanqadaa saban tegey bayna tusisay kolkaa maadi may noqoni ma noqonayso maxaa sababay oo tacriifka halka kaga baxaysaa wadcantay ku baxaysaa wadci ahaanta lam yelid mudaaric iyo mustaqbal buu ahaa laakiin caarid ahaan bay lamta gashay maadi uga dhigtay wadci bayna ahayn maadinimadeedinaan wadci ahayn iska fahm qeydkaa yari dadka inta badan ku adkaadaa wadcan ihi ficilka maadi waxaynu ku tilmaanay maa dalla calaa zamanin madaa wanqadaa wadcan kolkaa maa dalla waad garanaysaayo waxa wax ku tusiyo weeyaan calaa zamanin zamanka waad garanaysaayoo dee zamanku waa zaman un madaa tegey weeyaan wanqadaana go-ay weeyaan wadcantuna waxay inaga ilaalinaysaa ficilka maadi kolkuu mudaaric noqdo oo dee maadinimadii kama baxayo ficil maadi oo waxaad arkaysaa lafdiga maadi ka ah macnuhun mudaaric ka ah dee kolkaa waa maadinimadii un oo sawkan sabankiisii mudaarica dee wadci ahaan buuna mudaaricani ku imanin ee caarid ahaan buu ku yimid waad fahamtay ficilka mudaaric haddii uu maadi noqdona way naga ilaalinaysaa sida lam yelid oo kale wa ficlulamri weeyaanka labaadna ficlulamr ficlulamarka maxaa la yidhaahdaa ficlulamarka waxaa loo yaqaanaa maa dalla calaa zamanin eeg maa dalla calaa alabi xadain fi lmustaqbal ficilka ficluamarkaa waxaa la yidhaahdaa maa dallaka kutusiya calaa alabi xadain xada in lagaa dalbayo ama lagaa raadinayo fi lmustaqbal waktiga soo socda ficluamarku waa maxay waa maa dalla calaa alabi xadain fi lmustaqbal xadad horta waad garanaysiin oo xadadku waa master masterka soo ma garanaysiin master weeyaan xadadku waa dhac waxa weeye waa masterkii caadiga ahaa master baa lagaa dalbayaa mustaqbalka inaad samaysid amarku waa intaa maa dalla calaa talabi xadain fi lmustaqbal midda kale iminka haddii qum lagu yidhaah eeg taagni baa masterkii taagni baa lagaa dalbayaa inaad goorma samaysid waktiga soo socda oo ninku markuu ku amrayo dee amarkan goormaad fulin wakti soo socduunbaad fulini waktigan iminka lagu amrayo wax ka dambeeyuunbaad fulinaysaa moogtaha waa mustaqbalun amar kastaaba waa mustaqbal maa dalla calaa alabi xadain fi lmustaqbal waxay yidhaahdeen culimmadu ficlu amarka haddaba markii ruux amar la siinayo ninku wuxuu samaynayo lama laguma amro adigoo fadhiya fadhiiso miyaa lagu odhan waa khalad adoo fadhiyo haddii fadhiiso lagu yidhaah waa cibaaro khaldan weeyaan waayo waabad fadhidaaye maxaad samayni adoo taaganna istaag lagu odhan maayo amarku waa wax adan samaynayn waa xadad adan samaynaynin oo dib ka samee lagu leeyahay waxaa jira kelmaday kooban oo luqa alcarabiya ruuxu wuxuu samaynaya samee dib loo leeyahay adoo fadhiyoo fadhiise lagu leeyahay baa meelaha bidhkood dhacay waxaa ka mida nebiga markuu ilaahay la hadlayay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha nabiyu ittaqi llaha yaa ayuha nabiyu nebiyow ittaqi llaaha ilaahay ka baq kelmaddan ittaqi laaha ah ee nebiga ilaahay ka baq la leeyahay waa amare nebigu ilaahay kama baqayn miyaa la odhan oo markaasaa baqdinta samee la leeyahay waa maya ilaahay wuu ka baqayey kadibna haddana ka baq baa la yidhi waa adoo fadhiyo fadhiise lagu yidhaah sababtuna waxa weeyaan ilaahay ittaqi laaha uu yidhi waa mudaawamo daa'im baa la leeyahay adigu markaad salaada geshid waxaad tidhaahdaa ihdina siraada almustaqiim ilaahu nagu hanuuni jidka toosan markaad ihdi ilaahuna hanuuni leedahay hanuunka ma haysatid miyaa dee kii haystay un baaba ihdina siraat almustaqiim odhan kaan hanuunsanayn ma isagaa aqriyayaba maba tukanaye kolka waa ilaahuna daa'imi weeyaan dhowrkaa meelood haddaba hadduu nini kuu yimaado adigoo fadhiyo uu fadhiiso ku yidhaahdo qaacidada fiqiga ayaynu ku dhaqmaynaa ee odhanaysa icmaalu lkalaami wlaa min ihmaalihi icmaalu lkalaam wlaa min ihmaalihi hadalka intaa loo helayo mawdic uu dhaco dee waa muhmal waa macno la-aan lama odhan karo kadibna hadduu adoo fadhiyo fadhiiso lagu yidhaah waa wax waalan odhan maysid kan hadlayaaye wixii leeyahay daa'im fadhiga ha kicin intaan soo noqonayo buusheeda unbaad odhan sidan aayadda qur-aanka itaqi llaha iyo ihdina siraada almustaqiim iyo kaasina waa ficlu lamarkii walmudaaricka saddexaad mudaarica maxaa loo yaqaanaa waxaa la yidhaha mudaarica ama lagu tilmaamaa maa dalla alaa calaa xadain yaxtamilu alxaala walistiqbaal waa ficilka ku tusiya xadad iyo dhacdo ama master suurtagal uu ka yahay wakti soo socda inuu dhaca sida sayaquulu sufahaa oo kale ama sayasla naaran oo kale amaa xadadkani mustaqbalkaba maahe waa filxaal oo markaa la taagan yahay buu dhacaya inii layaxzununii an tadhabuu bihi layaxzununii waxa imika warwar igu haya waktiguu la hadlayey buu ninku ayuu warwarayay nabiyullahi yacquub isagoo hadlaya ayuu warwarayey kolkaa layaxzununii ficilkaa mudaaric waa xaali weeyaan markaasuu taagnaa inii layaxzununii waxaan ka warwarayaa buu yidhi an ya'kulahu dib an tadhabuu bihi inaad la tegtiin ficilkii saddex qaybood buu haddaba inoo noqday ardayow midi waa maadi midina waa ficlulamar midina waa ficlulmudaaric afcaaluhum nimanka nuxaada afcaashoodu alaaatun saddex weeyaan fi lwaaqici dhabtii maadin midi maadi weeyaan wa ficlulamri midina ficlulamr weeyaan walmudaarici midina mudaaric weeyaan eeg icraabka halkaa maadinta haddaan icraabkeyga ku xusuusiyo ismun wa ficlun wa xarfun icraabkii ku banaanaa unbaa ku banaan alaaatun bay daba dhacdee ma arkaysaa kolkaa afartii wej eed garanaysiin baa ku banaan falmaadi maadiga maftuuxul akhiiri aakhirkiisa waa la fadxiyaa inqutica haddii laga jaro can mudmarin haddii laga jaro mudmarkoo muxarakin muxaragoo la xarakeeyey kaasoo rufica bihi lagu rafciyey welibana wuxuu yidhi ficilka maadi waa maftuuxul aakhir oo aakhirkiisa waa la fadxiya waa mabniyun cala alfatxi laakiin waa goorma waa marka uuna wadanin damiiru rafca mutaxarik damiiru rafca mutaxarik haddaba eeg magacan eeg damiiru rafca mutaxarika ah damiirka maxaa kaa baxay waxa aan damiir ahayn hadduu wato dee waa maftuux damiiru rafca rafcaynu ku qaydnaya damiirku hadduu damiiru nasbe yahay ka warnamaa damiirulkhafdana dee waa maftuux damiiru rafcaha laftarkiisu mutaxarik baynu ku qaydnaya hadduu saakin noqdo ka warran ficilka maadi waa maftuux kii oon damiirba wadanin waa daraba caliyun kii oo damiir wato damiirku damiiru nasbe yahayna waa darabaka kii oo damiiru rafca wata laakiin saakinana waa azaydaani daraba daraba mi imka faacilkii alifkaasi muna damiiru rafca ahayn laakiin ma mutaxarik ba may waa saakin weeyaan kolka iska ilaali damiiru rafca mutaxarik eeg damiir baa tidhi iyo damiir hadduuna wadan de waa maftuuxi rafcaa tidhiye damiirku hadduu damiiru nasbe yahay waa maftuuxi damiiru rafcuhu waa mutaxarik baa tidhiye hadduu saakin noqdo waa maftuuxi falmaadi maadiga maftuuxul akhiiri aakhirkiisa waa la fadxiyaa inqutica haddii laga jaro ficilka maadi can mudmarin damiir haddii laga jaro mudmarka oo muxarakin la xarakeeyey mudmarka oo rufica la rafciyey bihi ficilka lagu rafciyey mudmarkan yaa rafciya darabta kolkaan idhaa ta'da ayaa caamilu ah oo rafcinaya ficilkaa rafcinaya dee rufica bihi waa intaa un ficilkaa rafcinaya oo faacilka sidiisaba ficilkaa rafciya fa in ataa hadduu yimaado ficilka maadi maca daakan miciisa hadduu yimaado adamiiri ee damiirka ah adamiiri kaygani wuu daminaya maca daakan miciisa adamiiri ee damiirka ah hadduu ficilku damiirkan isagoo wata yimaado sukina waa la reebaa ficilka oo mabniyun calaa sukuun buu noqonayaa waa sideeddii jeere ma garanaysaa waa sideed jeer halkaasi fa in ataa hadduu yimaad ficilka maadi maca daakan miciisa adamiiri ee damiirka ah eeg ismu ishaaraha maxaa la yidhaha haaliban yarjic ilaa aqrab ilmadkuur kolkaa wuxuu un dhacayaa damiiru rafca mutaxarik sideed buu ahaa damiiru rafca mutaxarigi sideeddaa ficilka maadi hadduu qaato mid ka mida dee sukina mabniyun calaa sukuun baad odhanaysaa iminka mar maftuux buu inooga dhigay marna maskuun buu inooga dhigay soo laba maaha wadamuhu ficilka maadi damintiisa maca waawi jamcin waawuljamaacada maceega la damiyo cuyina waa la waajibiyey ama waa la caynayey wuxuu yidhi ficilka maadi hadduu waawuljamaaca sito in damo lagu bineeyaa waaba waajib daraba bal haddi geli damo darabuu haddaba damadaa ficilka maadi lagu binaynayo mar waa daahiro oo darabuu iminka damayn ku binaynay oo damadu waa daahiro marna damadu waa muqadaro oo ficilku hadduu yahay iminka sarfi waxbaad ka aragteena kii muctalul aakhirka ahaa hadduu yahay marka waawljamaacada la geliyo damadu waa muqadaro damatun muqadaratun cala laami lmaxduufa baad odhanaysaa laamkaa la xadfaa xarafkii damada watay baa la xadfaa kadibna caynka fadxadiisunbaa soo hadha bal dacaa geli waawuljamaaco dacaa haddaad waawuljamaaco gelisid maxaad ku dhawaaqi dacawba hadda dacuu maaha dacuu waa ka taga dacuuha dacuuha fa inahaa muntina dacuu waa ka taga dacawna way dhawaaqeen weeyaan kolkaa dacaw baan inagu doonaynaa ficil maadi dacaw kolkaa dacaw waawuljamaacay sida taaye mee damadii ficilku xusuuso oo dacaa caynku muxuu ahaa caynku muxuu ahaa caynkaasi cayn buu ahaa sow maahay laamkii mee waa maxduuf kolkaa damatun muqadaratun cala laami lmaxduufa baad odhanaysaa dacow atow ka waran atow naarii faqultu manuuna antum faqaalu ljinnu qultu cimuu dilaaman eeg ficilkaa haddaba ardayow aynu leenahay damadu waa qadaran tahay oo cala laami lmaxduufa ayay ku qadaran tahay waa naaqiska lixdiisii qayboodba dacaa iyo ataa sow facala maaha bal radiya ku dhawaaq raduu baad odhan raduu iyada waad iska damini kolkaa ninka mubtadaha ama bilowgii wuxuu moodayaa raduu inay tahay mabniyun cala dami oo daadka damada saarani inay tahay buu moodayaa damadii ficilka lagu bineeyey daadkani waa caynkiie binuhu xarafka u dambeeyee laamkuu fuulaaye raduu mee laamkii radiya yadii dee laamka ahayd mee raduu way xadfan tahay saw ma aha kolkaad raduu haddaba icraabaysid waxaad odhanaysaa damatun muqadaratun cala laami lmaxduufa liiltiqaa'i saakiniin raduuna way way qadarantahe la soco saasaad ku wadaysaa falmaadi ficilka maadi maftuuxu lakhiiri aakhirkiisa waa la fadxiyaa inqutica haddii laga jaro can mudmarin damiir haddii laga jaro damiirka oo muxarakin la xarakeeyey damiirka oo rufica la rafciyey bihi ficilka lagu rafciyey fa in ataa hadduu yimaad ficilku maca daakan miciisa addamiiri ee damiirka ah sukina waa la sukuuniyaa wa damuhu ficilka damintiisa maca waawi jamcin waawul jamaacada maceega la damiyana coyina waa la waajibiyey oo waajibba weeye in la damiya ficilkii maadi intaasuu inagaga baxay oo mar waa maftuux marna waa sukino oo sukuun buu wataa marna damu wataayo waa madmuum saddexdaa qaybood laakiin fatxada hore marna waa daahiro marna waa muqadaro soo saa maaha damada dambana marna waa daahiro marna waa muqadaro sukuunku isagu waa daahirun sukuunku ma qadarnaanaya isagu sukuunku daahirun buu noqonayaa amarkiibuu doonayaa inuu u gudbo walamru amarka mabniyun waa la bineeyaa cala sukuuni sukuun baa lagu bineeyaa waa hadduu maxa yahay hadduu saxiixulaakhir yahay weeyi dakhala maxaad odhanaysaa amarkeega dakhala maxaad odhan udkhul baad odhan daraba maxaad odhan amarkeega edrib labadiba fataxa maxaad odhan amarkeega iftax ardayo saddexdan tusaaleen kuu kala keenayo saxiixulaakhirka maad dareemaysaa ujeeddadan ka wato eeg dakhalo caynkeega xusuuso waa xarafkee khada saw maahayn amar ahaan maxay xarakaysan tahay udkhul udkhul khadi maxay xarakaysan tahay damo daraba caynkeegu waa maxay ra'da saw maaha amar ahaan maxay xarakaysan tahay edrib fataxa caynkeegu waa maxay ta'da saw maaha amar ahaan maxay xarakaysan tahay iftax fatxay xarakaysan tahay kolkaas saddexdani saxiixulaakhirka inta ka iman karta weeyaan oo ficilka amar mar caynkaa madmuuma mar caynkaa maftuuxa mar caynkaa maksuura haddaba ardayow qaacidaan ku siinaya waxaa laga yaabaa inaad isweydiisidoo tidhaahdid udkhulna hamsahan ku bilowday waan damiyey idribna hamsahan ku bilowday waan kasriyey kolkaa ficilka in hamsihiisa la damiyo in iyo in hamsihiisa la kasriyo maxaad ku kala garani caynkaa la eegaa hadduu caynku damisan yahay amar ahaan caynku hadduu u damisan yahay hamsaha lagu bilaabayaa la damiyaa hadduu caynku amaa kasrisan yahay amaa fadxisan yahayna hamsaha waa la kasriyaa labada jeer kolka iminka qatale amarkeega maxaad odhan uqtul oo hamsaha waa damin maxaad hamsaha u damisay caynkaa damisan deedhe caynka ayaa damisan jelese maxaad odhan ijlis oo maxaad hamsaha u kasrisay caynkaa kasrisan caynkaa kasrisan waxaa laga yaabaa arday inuu yidhaahdo ama uu isweydiiyo markuu caynku damisnaa hamsaha waan damiyey markuu caynku kasrisnaana hamsaha waan kasriyey laakiin markuu caynku fadxisnaa man hamse fadxisan ku dhawaaqo iftax oo kale maxaan hamsaha u kasriyey waxaa jirta ficil mudaaric buu kaa noqonaya haddii hamsaha la fadxiyo haddii aftax la yidhaahdo waa axmedkii aynu naqaanay oo kale aftaxu ficil mudaaric buu kaa noqon si ficil mudaaricayna iskugu egaanin baa hamsaha loo fadxi loo kasriyey haddaba la soco walamru amarka mabniyun waa la bineeyaa cala sukuuni sukuun baa lagu bineeyaa hadduu saxiixulaakhir yahay baad ku qaydeena la soco idrib ow xadfi xarfi cilatin amaa xarfu cillo jaridii baa lagu bineeyaa xarfu cillaha la jarayaa waa maxay waa imisa waa saddexdii soo mahayn waawgii iyo ya-dii iyo alifkii maxaad ugu dhawaaqi dacaa amarkeega udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma udcu kolka iminka udcu waa mabniyun calaa xadfi xarfi alcila wahiya alwaawu wadamatu qablahaa daalatun calayha khashya maxaad odhan amarkeega iksha eg qaacidadani waxay la socotaa ti tii horun oo dacaada caynku hadduu damisan yahay hamsaheegaa damisan hadduu khashyada caynkeygu fadxisan yahayna hamsaheegaa kafrisan iksha iyo udcu unbaad kala odhani haddii ya uu wato ka warran haddaa ka warran amarkeega ihdi unbaad odhan ihdi waa xadfu xarfulcila wahiya alyaa waalkasratu qablahaa daalatun calayha aw nuunin amaa nuun saw saddex qayboodkaasina ma noqon xadfu xarfulciluhu muxuu noqday saddex qaybood saxiixulaakhirkana maxaan ka tusaalaynay saddex qaybood aw nuunin xadfu nuunna saddex qaybood baan ka tusaalayni oo saddexda qayboodeen xadfu nuun ka tusaalaynayaa waa maxay ficilkan afcaalulkhamsaha ah faacilku mar waa waaw maxaad ugu dhawaaqi kolkaa edribo marna waa alif maxaad ugu dhawaaqi haddana edriba marna waa ya maxaad ugu dhawaaqi edribi haddaba arday waxaad isweydiinaysaa afcaalulkhamsuhu shan buu ahaa oo magaca khamsanimada aabana dareensiinaye maxaa shantii tusaale amarka looga keeni waayey waxaan kuu sheegayaa amarku sidaba cid maqan kuma dhaco ficlu amarku hee cid maqan lama amri karo laakiin yaa la amraa nin joogun baa la amraa oo idrib kolkaad leedahay waa nin jooga un laakiin nin maqan maad amri kartaa mabale luqal carabiyaba kuma soo aroorin ilaa mudaarica mooyaane laamtii laamal amarka ahayd ee mudaarica geli jirtay ma garan markaa unbaa nin maqan lagu amri karaa laamka mudaarica gale mooyaane ficlu amar siiqo asal a male oo nin maqani amar lagu amri karo haddaba shanta afcaalul khamsaha ah maxaa kha- maxaa mukhaatab ahaa maxaa siqaa'ib ahaa maxaa tidhahdeen shanta afcaalul khamsaha ah maxaa mukhaatab ahaa saddex baa mukhaatab ahaa eeg labada alifka mayna mar muna mar ta wadan marna yaa dee ya-du haa'ib bay ahaydee marka ta'dun tadribaani una soo qabo kow labada ya labada wowgana marna ya marna taa soo mahay markii ta'da una soo qabo markii ya'dana dee ta un buuba ahaa markaan idhaa iminka ya'kulaani ta'kulaani ya'kuluuna ta'kuluuna ta'kuliina saddex un baa mukhaataba dee waa saddexdii un saddexdii un weeyaan ardayow haddaba ficlu amarka markaan tilmaamayo ficlu amarka markaan tilmaamayo mar sukuun baa lagu bineeyaa saddex jeer weeyaan marna xadfu xarfulcilaa lagu bineeyaa saddex jeer weeyaan marna xadfu nuun baa lagu bineeyaa saddex jeer weeyaan sagaal qaybood buu noqonayaa alaaa fi alaaa tisca ficilkii maadi marka damada lagu binaynayay laba jeer bay ahayd damo daahiriya damo muqadaraah marka fatxadana laba jeer buu ahaa fatxa daahira fatxa muqadara arbaca marka sukuunkana mar uun buu ahaa shan buu ahaa ficilka maadi kanina sagaal weeyaan waynu ka baxnay ma arkaysaa wlmru amarka mabniyun waa la binaynayaa amarka mabniyun waa la binaynayaa waxaan ku dareensiinayaa saw sheekhu markuu inoo bilaabayey kitaabka ballan inooma qaadin odhanaya waqad xadaftu minhu maa canhu maa canhu ghinan wazidtuhu fawaa'idan biha alghina sawma odhan haddaba kitaabkii ajruumigaha khaladaad ku lahaa sheekhani wuu saxay ficilka maadi inaga saddex qaybood buu sheekhu ka dhigay soo mahayn mar maftuuxulaakhira iyo mar sukinaa iyo mar damuhu maca waawi jamcin uu ina yidhi ajruumiguna muxuu halkaa yidhi markuu ka hadlayey maftuuxulaakhiri abadan ficilkan amar markuu sheekhani ka hadlayey saddex qaybood buu ka dhigay soo mahayn mabniyun calaa sukuun buu yidhi aw xadfi xarfi cilatin aw nuun waana intii loo baahnaa soo maaha ajruumiguna muxuu yidhi markuu ka hadlayey wuxuuna yidhi hee walamru majzuumun abadan oo majzuumkani mucrab buuba ka dhigayo khalab bay ahayd jasmuhu icraab weeyaane moogta mabninimadiiba wuu ka saaray ajruumigu mabninimadiiba wuu ka saaray ajruumiguyo wuxuu ka dhigay inuu mucrab yahay eeg sheekhani si fiican buu runtii u qayaxayaa ama uu saxayaa waftataxuu waxay ku furfurteen mudaarican mudaarica waxay ku furfurteen biwaaxidin mid bay ku furfurteen oo min alxuruufi xuruuftii ah alarbaci afarta ahayd azawaa'idi ee zawaa'idka la odhan jiray hamsun hamso weeyaan wa nuunu nuun weeyaan wakada kan waxaa lamida yaa-un wataabaa lamida yajmacuhaa waxaa kulmiya qowli odhaahdayda anaytu yaa fataa aan idhi anaytu yaa fataa culimmadu waxay odhan jireen qawluka bay odhan jireen saa maad ogtahay halkan ajrumigu sheekhani halkuu qawlii yidhi ajrumigu muxuu yidhi qawluka buu yidhi odhaahdaada buu yidhi isagu isma sin ajrumigu isma sinin kelmadda anaytu ah inuu isagu ibtikaartu isagu sameeyey laakiin sheekhani markuu qawlihii yidhi inuu isagu kelmadda leeyahay baa la moodayaa saw maaha ajrumigaaba ka weynaa sheekhan oo ninkani ajrumigiinbuu nadmiyey sidaa darteed wixii ajrumigu isa siin waayey ee waktigii ajrumiga la yaqaanay sheekhani inuu isagu isa siiyo miyay tahay uu qawlii yidhaa qawluka inuu yidhaah baa fiicnayd saw maaha sababta uu qawlii u yidhi beytkaa isku qaban waayey qawluka inuu yidhaah buu damcayo beydku isma qabanayo yajmacuhaa qawluka anaytu yaa fataa buu noqonaya waxaa ka fiican yajmacuhaa qawlii anaytu yaa fataa qaw kolkaa ya-dan yar uu meesha la yimid anigaa kelmadda sameeyey ma aha kelmadda weligeedba culimmadu way iska soo dhaxleen oo waa la odhan jiray waa lagu tusaalayn jiray laakiin keliya sheekhu beydkunbaa ka jabay oo ya-daa yarunbuu gashaday waxaynu maraynaa waftataxuu waxay culimmadu ku furfurteen mudaarican mudaarica waxay ku furfurteenay xagga hore ka geliyeen biwaaxidin mid oo min alxuruufi xuruufta ka tirsan alarbaci afarta ah azawaa'idi ee wada zawaa'idda ah waa maxay afartaa xaraf ee zaa'idka lagu tilmaamaa hamsun hamse weeyaan wa nuunun nuun weeyaan wakadaa kan waxaa lamida yaa-un ya iyo wataa-un ta yajmacuhaa waxaa kulminaya qowlii odhaahdayda anaytu waan dhowaaday yaa fataa inanow cilmigii baan u dhowaaday anaytu yaa fata cilmigii waan u dhowaadayo inaan caalim noqdaan siga yaabuu ku yidhi kolka qowlkaa anaytu ah afartii xarafba anaytu bay ku jiraan kolkaa nuunku waaxid buu tusiyaa een waxaan doonayaa hamsuhu waaxid buu tusiyaa waa mutakalim rag iyo dumar midkuu dooni ha noqdo nuunkuna labuu tusiyaa waa mutakalim naftiisa weynaynaya waa inta badan ilaahay markuu qur'aanka dhexdiisa hadlayo mutakalim naftiisa weynaynaya wey dee waana wen yahay subxaanahu wa tacaala mutashaabihay mufasiriintu ku tilmaamaan inta badan mutashaabihan laleeyahay aladiina fii quluubihim zayq waa mutashaabihay raacaan oo dad baa aaminsan haaliu alaaa dee ayaa qaba kadibna waxay ku odhanayaan ilaahay diintiinaaba sheegtay inuu jamac yahay kolkaa inaa naxnu nazalna dikra naxnudan iyo nazalnaada iyo annaga ayaa markuu ilaahay leeyahay unbay annagadii jamac ka dhigeen la soco waa mutakalim mucadimunafal luqooyinka o dhanna waa ku jiraa waa nuunka wakadaa yaaun ya-du afar bay tusisaa wa taa-un ta'duna sideed bay tusisaa ya-da afarteedu waa nin maqan ya'kulu caliyu laba nin ah oo laba raga oo maqan alcaliyaani ya'kulaan jamac raga oo maqan wa ya'kuluuna turaasa waad garatay iyo jamac dumara oo maqan annisaa'u ya'kulna afartaas ya-da tusisaa ta'duna sideed bay tusisaa sideedda ta'da lix baa mukhaaab ah labana haa'ib weeyaan lixda mukhaadabka ah saddexna waa rag saddexna waa dumar labada maqanina waaba dumaruun kolkaa nin aad la hadlaysid waxaad odhanaysaa tajlisu laba ragga ood la hadlaysid antuma tajlisaan jamac ragga ood la hadlaysid antum tajlisuuna ta baan ku bilaabanayaa intaba inan aad la hadlaysid anti tajlisiin laba habloodood la hadlaysid antuma tajlisaan jamac dumarood la hadlaysid antunna tajlisna inan maqan oo iyada laftarkeega dee hadal aad u jeedinaysid hiya tajlisu laba habloodoo maqan humaa tajlisaan sideeddaasay ta'da tusisaa maxaa la xarakaynayaa haddaba xuruuftan xuruuf anaytu mudaarica lagu waa lagu bilowdee waxaysu kaanat markay noqoto fii rubaaciyin ficil afar xaraf ka kooban rubaacigan maxaa looga jeedaa waa markuu maadi yahay maadinimadiisa ka afar xaraf ka kooban tudamu waa la daminayaa waxaysu kaanad mar alla marka ay noqoto fii rubaaciyin rubaaci tudamu waa la damini oo iminka daxrija maxaad ku mudaaricayni yudaxriju zalzalana maxaad ku mudaaricayni yuzalzilu wa fatxuhaa xuruufta fadxinteeda fii maa siwaahu waxa rubaaciga ka soo hadhay la fadxiya multazamun waa la laazimay oo waajib weeyaan waxa aan rubaaci ahayna in la fadxiyaa waajiba waa imise jeer haddaba inta la fadxinaya hadduu hulaasi yahay ama uu khumaasi yahay ama uu sudaasi yahay saddexdaa jeer insha allah halkaasuu inoogu joogayaa maanta